إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة cinwaanka darsigeena maanta waxa weeye alxayaat alxaqiiqiya taasoo macnaheedu yahay nolosha dhabta ah nolosha dhabta ah iyo jidadka loo maro ama wasaa-isha lagu gaadho waxaan halkaa ka fahnay inay jirto nolol dhalanteed ah laanna shay dhab ah haddii la sheego mid dhalanteed ah garab yaalla nolosha dhabta ah ee xaqiiqada ah ee biyankaba dhibcaanka ah noloshaas tiirar bay leedahay wasaa'il iyo jidad loo maray leedahay muhim marka waxaa ah in uu ruuxa muslimkaa ogaado ama ruuxa caqilka iyo caqliga leh sidii uu ku gaadhi lahaa noloshaa dhabta ah iyo jidkii uu u mari lahaa inta dhulka korkiisa joogta oo caqliga leh ama garashada leh kulligood hal ujeeddaa ka dhexaysa hal taarged bay leeyihin taargetka ka wada dhexeeya waxa weeye mid kasta wuxuu raadinayaa nolol dhab ah ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado mid walba wuxuu raadinayaa oo u ordayaa intaas sideed ku gaadhaa nolol dhab ah oo degan oo nasiino iyo raaxo leh oo xasilooni leh dhibkan iyo sacabkan iyo murugtan iyo walbahaarkan iyo kadeedkan adduunyada kugu nagu haystana seed uga baxdaa arrinkaasi waa arrin ka dhexeeya bini aadamka o dhan buu ka dhexeeya gaalku wuxuu doonayaa wuu ordayaa inuu gaadho nolol degan oo raaxo leh muslimkuna wuxuu u ordayaa nolol degan oo raaxo leh buu raadinaya laakiin jidkii loo mareeyey ayaa lagu kala gedisan yahay qaarna jidkii saxda ahaa bay heleen wabitaali noloshay dhabta ahayd bay gaadheen qaarna jidad ismoodsiis ah oo markaa iyaga uun la noqotay bay mareen wabitaali nolol ay ku khasaareen bay ku dhex jiraan haddaan tusaalayaal soo qaadanno dadka qaar ka mid ah waxay la noqotay nolosha xaqiiqada in lagu gaadhi karo adduunyada oo la ururiyo inaad adduunyo hesho xoolo dhigato guryo iyo maguurto yeelato accountiga wax kugu jiraan gaadiid leedahay carruur leedahay taasaa waxay u qaateen in badani in lagu gaari karo nolosha raaxadeeda iyo xasil iyo deganaansho in lagu heli karo waa siday dadka intooda badan la tahay kuwaan iyagoo aakharo rumaysanayn oo gaalada ah ayaga taa unbay la tahay in badan oo aakharo rumaysan ayaga laftooda yacni waxay u qaateen jidka lagu gaari karo raaxada iyo nolosha dhabtaa inay tahay inaad waxoogaa adduunyaha hesho laakiin way noqon weyday adduunya waa lagu gaari waayey deganaanshihi raaxo waa lagu gaari waayey midka raadinayana dhib buu ku raadinaya midka hayana dhibaatuu ku haya bal u fiirso marka ugu horrayseed raadinayso dhib iyo dhidid iyo rafaad iyo silic iyo yacni waxa weeyaan khatar badanood gashay ayay kugu soo gelaysaa warra wax raaxa kugu soo gelaysa maaha markay ku soo gasho kuma aadan nasanin iyadii haddana xisaabinteedii ka warhaynteedii horumarintaad ugu samayn lahayd oo u badin lahayd baad haddana ku mashquulshay kaaga daranta waxa weeye walbahaar iyo murug badan waxaa kugu haya talow mustaqbalan maxay noqon doontaa maxay ku dambayn doontaa adiga laftaada amaa waxaanay dhib lagugu geystaa ama xoolahan kadaasa aada haysaay dhibaata un ku timaadaayo baaba'daa ka naf jecel nin xoolo hayaayo cid kaloo dhan ka naf jecel marka ninkii hayay rafaad iyo dhib buu ku qaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa isaga oo haya haddana inay u suroobi weydo sidii la rabay inuu isticmaalo cudurraa laga yaabaa inay ka suka maraan oo isaga oo milyaneeroo xoolo oo dhan adduun oo dhan loo dhiibay haddana in lagu ibtileeyo cudurro u suurtagelin waayo inuu waxoogaagii haystay xataa uu yacni intifaacsano adduunya marka lagu degi waayo nin ka dhergay oo haddale waan dhergay oo adduunyo hadda waxa weeye waan ka soo noqday oo qalbigaygii waa xasilloon yaho waa degay ma adarkaysa bal mar kasta oy kuu kordho oo shilin kuu kordho walbahaar iyo murug iyo macnaha waxa weeyaan qalbigaagoo mashquulsan iyo deganaansho la-aan unbay kuu kordhisaa macnahana waa macnaha rabbi subxana wa tacala qur-aanka uu ku tilmaamaya falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya watazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala nabigiisa ku yidhi waxba yayna ku cajab gelinin xoolahooda iyo caruurtooda waxba yayna ku cajab gelinin waxba ha u bogin oo ha jeclaysanin wuxuu un alla doonayaa subxaana wa tacaala xoolahooda iyo caruurtooda adduunka dhexdiisa in lagu cadaabo kadibna naftoodu ay baxdo ayaga oo gaalo ah wahum kaafiruun adduunyadii xoolihii iyo caruurtiibaa rabbi wuxuu ka dhigay inay cadaab u tahay dadkaan allah rumaysnayn subxana wa tacala say cadaab ugu tahay cadaab waxay ugu tahay raadinteediina waa ku cadaaban yihin hadhow markay helaanna ilaalinteedii bay ku cadaaban yihin qalbigoodiina wax deeqayo xasilinaya ma aha waxay ka dhergayaan ma aho yacni adduunye lagama dhergo oo nabigeena sal alay slam waa ka xadiiska saxiixa ku odhanaya manuumaani laa yashbacaan laba ma dheragta buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh aalibu dunya wa aalib alcilmi buu nabi uri sal lay slam ninka adduunyo raadinaya weligii kama dhergo ninka cilmiga shareecada raadinayana isaguna ma dherga buu rasulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka xadiiska kale saxiixa nabigu ku oranaya sal lay slam law kana libni aadama waadiyaani labtaqa halian haddii ibni aadamku uu lahaan lahaa oo la siin lahaa laba tog oo dahab ah sida riwaayo kale ku soo aroor laba tog oo dahaba haddii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa mid saddexda haddii la siiyana mid afraad buu raadin lahaa walan yamla'a fama bna aadama ila turaab buu nabi uri sal lay slam wa fi riwaaya walan yamla'a jawfa bna aadama ila turaab ibni aadamka calooshiisa iyo afkiisa carro unbaa buuxin karta saas daraaddeed intaa ordaysay raadinaysa cimrigoodii ku dhammaystay raadinteeda deganaanshihii raaxa mayna ku gaadhin ayagoo silicsan rafaadsan dhibaataysan nasiino waaye unbay dhaafayaan adduunyada ka tegayaan weligoodna ka dhergi maayaan nolosha xaqiiqigaa marka adduunyo qaar baa mooday in lagu gaari karo laakiin waxay noqotay taasi dhalanteed bay noqotay wax xaqiiqa ma ah ayib waa midda hadda masalan dad badan ka dhaadhacsan oo dad badani waxay isleeyihiin malaha haddaad waxoogaa fuusa heli lahayd ood adduunyada ka heli lahayd waabaad nasan lahayd waad iska nasan lahayd laakiin nasiiba ma taalo lagu nasan wa meel kasta oo tagto waxun baa ka dhimay meel kastaoo tagto waxbaa ka dhimay halkanaad timaadeen waxaa la islahaa malaha haddaad yurub meel un ka gaadho taqriiban waxa weeye adiyo yani murug iyo walbahaar iyo gaajo iyo rabaad iyo waad isdaynaysaa khayaal noocaas oo kalea ku jira dadku markay meeshan imaanaya meeshanaa la yimid wixii la filayay waxaanayn baa loogu yimid waa la qaxay haddana meel kalaa loo qaxay ingiriiskaa loo qaxay mar norway baa loo qaxay mar australia loo qaxay intii qaxee la sameeyey meellaba waa loogu tegi waayo nolol degan nolol xaqiiqi oo la raadinayo dadku raad goobahayaan meella loogu tegi waayo loona tegi maayo xaqiiqa wey leanna ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu qoray in aan adduunyadan korkeeda wax kastoo lagugu siiyaba adduunyo laguma gaadho xasilooni iyo raaxo laguma gaadho xataa haddii gacanta lagu geliyo ku deeqi mayso kuna dejin mayso raaxana ku heli mayso bal dhib iyo kadeed unbay ku siyaadinaysa dadka qaarkood waxay is yidhaahdeen wasiilada lagu gaadhi karo raaxada iyo nolosha dhabta ah waxay is yidhaahdeen waa inaad magac yeelato shuhra inaad magac yeelatood caan baxda markaasa waxaad arkaysaa intaasoo jid buu u marayaa siduu caan u noqon laha la yaqaano dad baa waxay u dhimanayaan joornaalku inuu qoro telefishinka in laga arko yacni waxa weeyaan in uu magac yeesho oo la sheeg sheego intaasay moodayaan hadday helaan inay malaha waxa weye raaxa iyo deganaansho gaadhayaan hayadana waa khayaali wey waa wax macnaa waxa dhalanteeda waxba ka jirin dadka qaar bay la noqotay hadday kursi ku fadhiistaan oo madax noqdaan oy dadka u taliyaan inay malaha degi lahaayeen oo raaxo gaadhi lahaayeen saas daradeed ba arkaysa geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuulahayaan sidii unuu kursi ku gaadhi lahaa oo dad uu madaxa uga istaagi lahaa oo amarkiisa iyo taladiisa loo qaadan lahaa intaasay qaarkood moodayaan inay ku gaadhayaan noloshii la rabay iyo raaxadii iyo xasiloonidii iyo noloshii xaqiiqiga ahayd laakiin iyadana haba yaraatee wax lagu gaadhaayo ma ay jirto noloshaa doonaysa ku gaadhi mayso kursi ku fadhiisatay amarkaagiina la qaaday ciidamo iyo dawladna garabkaaga oroday laakiin maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya natiijo ah in macnaha waxa weeyaan yani cabsidu kugu kordho deganaansho la-aansuhu kugu kordho yani waxa wey noloshii raaxo aadan ka gaadhin akhiiranna marka dambe adoo eedaysana inaad ka dhex baxdo ti ilaahayna kuu dambayso subxana wa tacala kursi iyo boqortooyo iyo madaxnimo iyadana lagu gaadhi maayo xasilooni lagu gaadhi maayo lakiin dad bay la noqotay qaar baa waxay ka gashay noloshii xaqiiqiga ahid raadinteedu waxay ka gashay in ay waxyaalaha maandooriyaha galaan inay isticmaalaan masalan mukhadiraadka yani waxa weeyaan naftii baa la sileecsan wuxuu raadinayaa waxoogaa maaragtay inuu ismaaweeliyo naftan taata iyo dhibkan ka taata adduunyadu macnaa waxa weeye uu ismoogeysiiyo markaasa waxaad arkaysaa wuxuu gelayaa daroogadu gelaya qaad buu cunayaa yani khamruu cabbayaa xashiish buu isticmaalayaa sababtu maxay tahay sababtu waxa way noloshiiba u qadhaaraatay noloshan qadhaadh buu doonayaa saacado inuu ka maqnaado waktigaas uu garaadkiisu maqan yahay ayuu doonayaa inuu waxoogaa iskaga khafiifiyo yani wadcigii iyo dhibkii ay lahayd nolosha uu ku noolay haddaad aragto ruux yani waxa weeye maandooriye iyo mukhadiraad iyo daroogo iyo galay haddaad aragto waxaa geliyey noloshiibaa u dhadhami weyday oo uu macaan iyo dhadhan ka waayay markaasay halkan ka gasho wuxuu tihi wallahi meeshanaad waxoogaa xasilooniya ku gaadhaysa daqiiqadaha marka waxoogaa maankiisu maqan yahay oo uusan ilmo ka fikiraynin xoolo ka fikiraynin wax walba uu ka maqan yahay oo sarqaansan yahay saacadahaasu waxoogaa wuxuu iska dhigayaa sidii wax nasan oo kale marka taana lagu gaadhi waa taana ayadana lagu gaadhi waa wax lagu heli kara ma ah ayib xaqiiqadu waxay tahay marka nolosha xaqiiqiga ee dhabtaa iyo xasiloonidii raaxada iyo nasiinadu xaggay ku jirtaa waa jawhar luntay wey jawhar luntay oo si walba inta loo baadi goobay lalaayahay xoolaa laga raadiyey laga soowaa mukhadiraad baa laga raadiyey laga soowaa magac baa laga waayey laga soo laga raadiyey laga soowaa kursi baa laga raadiyey laga soowaa xagee ku jirtaa marka su-aasha isweydiinta le waxay tahay waxaan rabaa inaan adduunka nasto inaan raaxaystana waa rabaa inaan degana waa rabaa bal ii tilmaan sababteen ku gaari karaa saaway midda markaan doonayno waxoogaa inaan isdul taagno oo aan tilmaanno asbaabta dhabtaa ee ruuxa hadduu la yimaado noloshani ay u macaanaynayso raaxo uu ka gaadhay wax bedel ka noqon karana ma jiro wax bedel ka noqon karo ayaga lagu bedelan karana ma ay jirto xaqiiqadu waxay tahay marka waxa aan soo sheegnay oo dhan waxba kaa deeqi maayo oonka ku haya gaajada ku haysa rafaadka ku haya daalka ku haya waxba kaagama qaban karaan inay uun kugu sii kordhiyaan mooye waxba kaagama tari karaan laakiin jid kale ayaa loo maraa nolosha dhabta ah raadinteeda nolosha xaqiiqiga iyo raaxada adduunyada iyo aakharaba jid loo maraa jira asbaab lagu helanayo asbaabtaa waxaa kow ka ah aliimaanu billahi tabaaraka wa tacaala wa bikulli maa yajibu aliimaanu bih allah inaad rumayso subxaana wa tacaala wax kasta oo inaad rumayso lagugu waajibiyeyna inaad rumayso shay kastoo alla ku amray inaad rumaysona waa inaad rumayso waxaa ugu weyn allah subxaana wa tacaala malaa'igtiisa kutubtuu soo dejiyey rusushuu soo diray yacni waxa weeyaan inaad rumayso ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa rabbi subxaana wa tacaala wixii rume uu ku yidhi inaad rumaysaaye waa shayga koobaad ama waa tiirka koobaad ee lagu gaari karo nolosha xaqiiqiga nolosha dhabtaa mida lagu gaari karo nolosha dhabta ah saas daraaddeed nolol dhab a waxaa haya oo xaqiiqiyo raaxa la ruuxi ilahay rumaysa subxana wa tacala ruuxii iimaankaasi ka maqan yahay wax kasta oo gacantiisa ku jira nolol dhaba ma gaari karo noloshaa macaankeeda ma heli karo macnaha waxaa kutusaya aayado qur-aanka ka mid yaha xadiista nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala afaman kana maytan faaxyaynaa wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman matalhu fi ظulumaati laysa bikharijin minha war cid bakti ahaa bakti buu ahaa maytan faaxyaynaahu markaasaan nooloolnay bur buri subxana wa tacala markaan noolaynana waxaanu u yeelnay nuurkii iyo iftiinkii uu dadka dhexdiisa ku socon lahaa kaas iyo ma isku midba mid weli bakti ah mugdiyaalna ku dhex jira labadaasaa la isgarab dhigay mid markii hore bakti ahaa nolol iyo naf la geliyey markii nolol la geliyey oo noolo laga dhigay ayaa waxaa loo dhiibay iftiinkii uu wax ku kala arki lahaa kaasi waa mid ka la garab dhigaya waxa weeye weli waa bakti nafi kuma jirto haddana naf la-aanta iyo baktinimada waxaa u dheer mugdiye ayuu ku dhex jiraa labadaasi ma siman yihiin ma isku midba maya isku mid ma yaa waaya midka baktiga ahaa ee allah nooleeyey waa ruuxii gaal ahaa ee allah qalbigiisa iimaan geliyey noloshana waa nolosha quluubta waa xayaatu liimaan iimaanka noloshiisa waay waa nolol khaas ma aha nolosha nafleyda oo dhan ku jirta ma aha ee xoolaha ku jirta ee xayawaanaadka ku jirta ee bini aadamka ku jirta ee jinka ku jirta maaha ee malaa'igta ku jirta ma aha nolosha noocaasa lagama hadlayo nolosha laga hadlayayo waa nolol khaasa oo waxa weeyaan waa nolosha iimaanka wey nolosha iimaanka oo quluubta ilaahay subxaana wa tacaala uu nooleeyo noloshaa way midda laga hadlay inuu macnuhu saas yahayna aayadda kale qur-aanka abu rabbi ku caddeeyey subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lillahi walirasuul idaa dacaakum lima yuxyiikum war dadka iimaanka lehee allah rumeeyeyow yeela alla iyo rasuulkiisa markuu rasuulku idinku yeedho wax uu idinku noolaynayo maxay tahay waxa rasuulku nagu noolaynayo noogu yeedhayo wuxuu noogu yeedhayaa ilahay waxyigiisa subxana wa tacala allah waxyigiisa soo degay baa wuxuu yahay midka quluubtana nooleeya quluubtana nuuriyo iftiimiya nolosha dhabtae xaqiiqigana lagu gaadho way nolosha dhabta ah waana midda rabbi subxaana wa tacaala uu ugu tilmaamay gaalada in ay yihiin inay bakti yihiin inay bakti yihiin innaka laa tusmicu lmawta kuwa baktigaa wax ma maqashiin kartid baa le nabiga sal alay slam maxaa mawtaa loo yidhi gaalada waaba kanoo waxbay dhisahayaan teknolojiyadiiyo taqadumkaad aragteen bay sameeyeen yani waxa weeyaan intaa waa fikirhayaan maxaa loo yidhi waa bakti leanna quluubtoodaa bakti ah ruuxdoodiibaa mayd ah waxay mayd la tahay maadadii noolayn lahayd baan weli gelin maaddaa quluubta noolayso ruuxda noolaysa maadada ruuxda noolaysa waa ilaahay waxyigiisa iyo alla oo la rumeeyo subxana watacala wakadalika awxaynaa ilayka ruuxa min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy nebi maxamedow saasaanu kugu waxyoonnay nuur iyo iftiin amarkanaga ka mid iftiin baa lagu magacaabay iftiinku waa waxyiga waxyigu wuxuu nooleeyaa quluubta quluubta ayuu iftiimiyaa quluubta ayuu ka saaraa waxa la yidhaahdo maydnimada iyo baktinimadu ka saaraayo nolol geliya haddii marka aynan noloshaas aadan helin haba yaraatee noloshan adduunyadu ku macaanan mayso nolosha iimaanka iyo qalbiga ayaa waxay tahay midda koosaarta ama macaanaysa noloshan adduunyada taa iimaanka haddaadan helin noloshan adduunyada ma haba yaraatee ku macaanan mayso kuna dhadhan mayso maxaa yeelay shaygii macaanayn lahaa ayaa meesha ka maqan allahna subxaana wa tacaala yani waxa wey iska leeyahy waa yani rumayntiisa w sideedabana walaalayaal bini aadamka oo idinka arkay oo laba qaybood buu ka kooban yahay jidhka iyo ruuxda jidhku wuxuu u baahan yahay waxyaabo asaasi u ah noloshiisa oo la-aantood uusan noolaan karin jidhku hadduusan cunto helin oo cabitaan helin oo hoy helin oo meeshuu shahwada ku gudan lahaa uusan helin jidhku waa dhibaatoonaya dhib buu dareemaya ruuxduna sidoo kaleeto waxyaalo waxaa jira haddaynan helin ama ay dhibaatoonayso ama ay dhimanayso cuntay leedahay cabitaan bay leedahay hoy bay leedahay waxyaabo waxaa jira ixtiyaajaad ay u baahantahay ruuxdu maxay u baahan tahay ruuxdu ilahay waxyigiisay u baahantahay allaha inay ku xidhantay u baahantahay allaha subxaana wa tacala raalligelintiisay u baahantahay allaha subxaana wa tacaala cadamadiisa iyo weynankiisa in ay qalbiga gashay ruuxda u baahanta ruuxda taasaa noolaysa ruuxu hadday ruuxdiisu noolaato yani waxa weeyaan waa nooliis hadday ruuxdiisu iyo qalbigiisu dhintana waa bakti xooluhuu dooni ha hayo hantiduu dooni ha yeesho haba yaraatee noloshan una dhadhami mayso macaal iyo raaxana ka gaadhi maayo waataad garan kartaan sirteeda rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh isaga oo noloshiisa saddex bilood oo isku xigta aan gurigiisa dab laga shidayn oo gaajadu heerkii ka gaadhi mamarka qaarkood caloosha dhagaxa ku xidhan jiray ayaa haddana rasuulku sal alay wasalam iyo saxaabadiisu noloshii adduunyada soo marta tii ugu qiimo badnayd bay noolahay limaada lianna qalbigooda waxaa ka buuxay allah iimaan rumayn ay ilah rumeeyeen subxana wa tacala mar walboo iimaankaagu kordho ilan iimaanku waa siyaadaa waana nusqaamaayo waa isdhimaa mar walboo iimaankaagu kordho adduunyadina yani waxa weeyaan raaxaa dareemaysa mar walboo iimaankaagu isdhimo hoos u dhaco waxaa kugu badanaya walwalka iyo walbahaarka iyo kadeedka iyo raaxa la-aanta iyo nasiira la-aantaa kugu dhalanaysa kugu badanaya ilaa heer waxaa laga yaabaa marka dambe inaad gaadhaba inaad waali kugu dhacdo inay waali kugu dhacdo masalan waxa weye aadmaankaagiiba weydaba culayska ku saaran daraadii marka noloshani waxaa koosaar iyo macaan uoo macaaneeya waa allah oo la rumeeyo subxana wa tacala isagaa asaas u ah qodobkaas ayaa wuxuu yahay qodobka tirdhaxaadka u ah waa ka xad rasuulkeenu ku tilmaamay salawatu rabbi wasalamu aleyh xadiidka bukhaari iyo keyrkii ay wariyeen min xadiidi anas nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh halaatun man kunna fiihi wajada bihina xalaawata aliimaan saddex arrimood ruuxii dhexdiisa ay yihiin oo laga helo saddex arrimood ruuxii laga helo wuxuu helaa iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisa haddaad dhadhansato noloshani waa ku macaananaysa iimaanka macaankiisu helaa saddexdaa haddii laga helo bu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh waa saddexdee an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma wan yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waan yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdasa fi nnaari buu nabi uri salawatu rabbi waslamu aleyh qodobka koowaadi waxa weeye waa inuu allah iyo rasuulkiisa ka jeclaado wixii ka soo haray waa kamaalu liimaan waa kamaalu liimaan iimaankii dhamaystirankiisa way maxaa nabigu sal alay wasalam waa ka odhanaya yani iimaanka guntimihiisa ama sidooyinkiisa waxa ugu adag inuu ruuxu allah dartii wax u naco allah dartiina wax u jeclaado marka waa inaad allah iyo rasuulkiisa aad jeclaato jacaylkooduna uu kaala weynaado wixii iyaga ka soo hadhay maxaa ka soo hadhay xoolaha ka soo hadhay carruurtaadaa ka soo hadhay gurigaagaa ka soo hadhay xataa naftaadaa ka soo hadhay naftaada xataa waa inaad allah iyo rasuulkiisa ka jecesho qodobkaa ma heli karta haddaad qodobkaa hayso nolosha macaankeeda waad heli haddiise laakiin ay waxyaabahan kale kaala macaanka aad ka jeceshahay allah iyo rasuulkiisa weli nolosha kuu dhadhami mayso qodobka labaadi waxa weeye wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa aad jeclaanayso waa inaad allaha dartii u jeclaato kaad nacaysana waa inaad ilaahay dartii u nacdo uma jeclaanaysid calashaani waad wada dhalateen uma jeclaanaysid calashaan isku xisbi baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani reer wada ree isku reer baa tihiin uma jeclaanaysid calashaani masaalix iyo danaa kuugu jirto waxbaad ka helaysaa laakiin waxaad u jeclaanaysaa allaha dartii baad u jeclaanaysaa subxana watacala kanna waxaad u nacaysaa ilaahay dartii baad u nacaysaa miyaad haysaa qodobkaa isaga maya haddaanan haynin waa waxaan noloshu la qadhaadhay waa waxaan la kadeedannahay oo mashriq iyo maqrib intaan ka dhacnay haba yaraatee baasha macaankeedii aan kusoo bixi laanay waa inaad allah dartii uu dadka isku kiin xidho alla dartiina ay idinkala goyso maxaad ruuxan u jeceshahay ilahay buu jecelisa diinta ilahay buu ku dadaalaa waa ruux saalixa wuu akhlaaq fiican yahay yani saasaan u jecel hebel maxaad u nacday waxaan u nacay waa ruuxun ilahay xadhigiisii buu gooyey ilahay buu ka fogay saasaan u nacday haddii aad qodobkaa hesho waa qodobka labaad oo iimaanka macaankiisa ku gaadhay qodobka saddexaadi waxa weeye waa in gaalnimada aad u nacdo kufriga iyo mabaadi'da khaldan waa inaad u nacdo sida aad u necab tahay in dab lagugu rido dab holcaya in lagugu rido isteed u nacab nacaybka ugu dambeeyaad nacabta wax aad kala haysato waxaa ugu badan in jirkaaga la gubo oo dab lagugu rido sidaasoo kale heerkaas heer gaadhsiisan waa inaad u nacdo gaalnimada iyo kufriga iyo gaalada waa inaad u nacdo macnaha waxaa laga wadaa wax kasta oo mabda' khaldan oo shareecada khilaafsan waa inay agtaada ay ka khadhaadhaadaan oo qalbigaagu karahaysto calaa qalbi taqdan haddaad waxba ka qaban karin kufrigii aad nacdo mabaadidii khaldanaa aad nacdo yacni gaaladii mujtamacoodii aad nacdo dhulkoodii aad nacdo deegaankooda aad nacdo yacni waxa weeya nacaybkaasi qalbigaaga markuu ku samaysmo ku abuurmo waa iimaan maxaa rabbi wuxu yihi subxaana watacaala faman yakfur bitaaguuti wa yu'min billah alkufru bitaaguut iimaanku ka mid bal rukniga hore ee iimaanka waxa weeye alkufru bitaaguut mabaadida khaldan iyo kufriga inuu ruuxu naco weliba karaahiyadiisi iyo nacaybkaagu waa inuu gaadho heerka ugu dambeeya inuu ka gaadha la doonaya arrimahaas haddii aada hesho oo ruuxa laga helo iimaanka macaankiisu helaabu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh iimaankiibaa u dhadhamaya iimaanka macaankiisa markaad heshana macnaheedu waxa weeye rabbi daacaadkiisaa kuu dhadhamaya noloshiibaa kuu macaanaanaysa nolol xaqiiqiyaad gaadhaysaa middan dhayalka ahee dhalanteedkae dhaandabangaalaha waad ka baxaysa waxaan dhalanteedka hadda aad ku rafaadsan tahay nolol ka qiimo badan baad u gudbaysa saasaa macnaha laynoo sheegaya walaalayaal marka kow tiirka koowaad waa in uu ruuxu ku dadaalo siduu iimaankiisa u kobcin lahaa maxaa yeelay mar walbo iimaankaaga uu graafkiisu kor noqdo uu kor aado mar walba oo noloshu raaxo aada dareento mar walbo iimaankaagu hoos u dhacana waxaa ku soo gelaya intaasoo mawjadood oo murug iyo walbahaar iyo kadeed iyo rafaad ilaa marka dambe aada waalataba ood isla hadasho marka iimaanka in lagu dadaaliyo asbaabta iimaanka waa tiirka koobaad waadna garan kartaano iimaanka waxaynu nidhi qalbiga ayuu islaaxiyaa iimaanku qalbiguu nooleeyaa qalbigu hadduu noolaadana yacni waxa weeye oo uu qalbigu raaxo dareemo deganaansho dareemo noloshu way deganta xarunta jidhka bini aadamka laga maamulo waa qalbiga qalbigu kolba xaaladda uu dareemaya baa bini aadamka xaaladiisa ah qalbiga ayaa wuxuu yahay sida macnaha waxa weye xadiiska nebiga ku cad sal alay waslam alaa wa ina fi ljasadi mubgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu buu nabri sal alay waslam yacni jidhka bini aadamka waxaa ku dhex jira buu nabri sal alay waslam cad yar mudqa waa cad yar oo hal mar afka la gelin karo cad yar oo saafsin oo afka la gelin karo cadkaa yarkaa hadduu hagaago jidhka intiisa kaleo dhanna waa hagaagaya hadduu cadkaa yarkii xumaado jidhka intiisa kalena waa xumaanaya cadkaasi maxaa hagaajiya iimaan allah oo la rumeeya hagaajiya cadkaa hadduu hagaago noloshaada oo dhan waa hagaagsan tahay qalbigii hadduu hagaago xubnihii waa hagaagsan yahay noloshaadii waa hagaagsan tahay laakiin qalbigii hadduu hallaabo oo qalbigii xumaado oo qalbigii dhinto oo aad macnaha waxa weeyaan iimaan aada weydaayay taa macnaheedu waxa weeyaan wax kaloo kuu fayoobaanayo ma jiro saas daraaddeed tiirka koobaad waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala oo la rumeeye iyo iimaanka wey waa midda runtii waxa weeyaan ay gaaladu maanta layihiin gaaladu ay layihiin kuwa soo islaamoo diinta islaamka soo galaana runtii markaad la sheekaysato aad dareemaysaa in ay kala saari karaan jaahiliyada markay ku sugnaayeen khadhaadhkii iyo markay soo islaameen macaankay heleen kuwaasaa dareemi karaa kuwaasaa dareemi karaa lianna sididaba shayga waxaa lagu dareemaa lidkiisa markaad fiidiso lidkiisa markay shayga kasoo horjeeda aada aragto ayaa shayga la gartaa macaanka waxaa la gartaa inuu macaan yahay markaad khadhaadh aragto khadhaadh markaad aragtaan macaanku macaan kuu noqda laakiin weligaa haddaad uun macaan ku dhex jirto macaan ku dhex jirto khadhaadh ba aadan aragba maba taqaanidba macaan wuxuu yahay dadkan jaahiliyadiiyo kufriga soo maray ee ilaahay islaamnimada waafajiyey baa garanaya islaamnimada iyo iimaanku macaanku leey laakiin innagu xaalkeennu waxa weeye midii cumar ibn khataab radi allahu canhu uu sheegayo sayunqadu cura alislaami curwatan curwa idaa nasha'a fiihi man laa yacrifu aljaahiliya buui islaamka yacni guntin guntin baa loo furi buuri waa goorma waa marka ay ku dhex barbaaraan dad aan garanaynin jaahiliyadii garanayn dad aan kufriga xumaantiisa garanayn dad aan jaahiliyada iyo khadhaarhkay leedaha garanayn dadkaasi markay ku dhex barbaaraan markaasaa islaamka loo yaabaa buu leey innaga wayna kan ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala waxaynu ku bulsho islaam aynu ku dhex dhalanay qoysas muslimaynu ku dhex dhalanay iimaankaynu intaan kula soo ekaanay ku dhex jirka aan ku dhex jirnay ayaa waxaad moodaa in badan inaysan inoo muuqanin macaanka iyo wanaagga uu iimaanku leeyahy laakiin shayga markii la waayo ayaa la dareemaa qiimuhu kugu fadhiya shayga markii la waayo masalan caafimaadka inuu qiimo leeyahay waxaad dareentaa markii cudur kugu dhaco xooluhu qiimahay ku fadhiyeen waxaad dareentaa markuu faqri kugu dhaco xaaska qiimuhu leeyahay waxaad dareentaa markaad xaas la-aan kugu dhacdo shayda sideedaba nicmada waxaa la dareema markay ku dhaafto marka iimaankan ilaahay ina siiyeen intan kula soo ekaanay ayaa runtii waxaad moodaa in aynaan aadba u garanaynin macaanka iyo qiimaha uu ku fadhiyo ama nolosheenna ugu fadhiyo aad ba inaynaa u dareensanay qodob waa qodobkaas qodobka labaadi waxa weeye ee nolosha xaqiiqigaa lagu gaari karayo alcilmu sharci inuu ruuxu aqoon u leeyahay ilahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh inuu ruuxu isku taxallujiyo barashada kitaabka ilahi iyo sunada nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh waajibaadkii ilaahay saaray laa ilaaha ila allah macnaheeda arkaanteeda shuruudeeda salaadiiyo qaabkii loo tukan lahaa sakadiiyo qaabkii loo gudan lahaa soonkiiyo qaabkii loo soomi lahaa xajkiiyo acmaashiisii allaha maxaa kuu dhawaynaya maxaase kaa fogeynaya ruuxu markuu barto oo aqoon u yeesho shaki ma laha waxay siinaysaa aqoonta iyo barashadaa diintu waxay siinaysaa degenaansho iyo raaxay siinaysaa waana midda keentay in ay culimmada islaamka rag ka mid ah noloshoodii ay ku qaataan ayagoon guursanin oon ilmo dhalin oon tabcanin ay ku qaataan un cilmi sidii ama ay u qorahayeen ama ilmi cilmi u siyaasanayeen ismaba ogaba alxaafid ibnu kasiir caleyh raxmatullah markuu jaamiculmasaniidka qorayay misaal cajiiba wey jaamiculmasaniidka markuu qorayay faynuus buu ku qori jiray faynuus ma jirin nalkan iyo waxan ma jirin faynuus baa u daarnaan jiray oo ku qori jiray siduu u qoray u qoray u qoray buu ku indhabeelay markaasuu wuxuu leeyahay ma aanan ka zuulin inaan qorayo ilaa indhahayga ay tageen oo araggaygi tagay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyhi raxmatullah ma guursanin alimaamu nawowi ma guursanin maxaa guurka iyo raaxadiisii u diiday ba idinla tahay raaxo ka qiimo badan bay ku jiraan shay waxay ku dhex jiraan aan guur iyo ilmo iyo adduunyo iyo tabac iyo xoole iyo waxba la ahayn bal rag baa xoolihii awowyadood iyo aabbayaashood ay ka dhaxleen intay bixiyeen oo infaaqiyeen bay waxoogaa cilmiga ku iibsadeen limaada lianna qiimaha uu cilmiga diinta iyo barashada diintu ay ugu fadhido noloshaadan adduunyada intaan aakharaba la gaadhin wax kaloo ugu fadhiyo ma jiro saas ruuxa aqoonta leh runtii waxa weeyaan wuxuu gaadhayaa deganaansho iyo raaxa iyo nolol xaqiiqiyu gaadhaya laakiin haddaad jaahil tahay oo allihii ku abuurtayba aadan garanayn oo aadan garanaynin noloshan aad ku nooshahay qiimahay leedahay oo aadan garanaynin nolosha kaa dambaysiyeeda degmada dambe qiimahay ku fadhido oo aadan garanaynin rabbiga raaligelintiisa jidka loo maro hadda markaasi waxa weeyaan wax badan baa kaa khaldan wabitaali nolol xaqiiqiya ma haysid nolol xaqiiqa ah ma aad haysid waxaa ka mid a walaalayaal qodobada muhimka ah oo lagu gaadho nolosha xaqiiqiga lagu gaadho alcamalu asaalix waalcibaada inuu ruuxu isku mashquuliyo allah subxaana watacaala caabudidiisa iyo camal saalixa kolba inta ay cibaadadaadu dhan tahay bay raaxadaaduna dhan tahay kolba inta aad ka fog tahay ilaahay caabudidiisana kadeeb iyo rafaad iyo dhib bay kuu tahay kolba intaad u jirto unbaa wanaaggu kuu jira raaxad iyo deganaanshuhu kuu jira allah subxaana watacaala arrintaa wuxuu ku tilmaamay aayado qur-aanka ka mid man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun ruuxii camal saalixa sameeya ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado isaga oo mu'min ah nolol wanaagsan baa noolaynaynaa buu rabbi yihi subxana watacaala waa adduunyada aakhare aaway walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun aakhare markay tagaanna wixii ay adduunka samayn jireen kii ugu fiicnaa baa loogu abaalgudaya macnaheedu waxa weeyaan raaxo adduunyo iyo deganaansho adduunyo iyo kii aakharo oo isku xidhan labadaasaa laysugu daraya liibaan adduunyada ay liibaana iyo aakharo ay liibaana maxay ku gaadheen man camila saalixan min dakarin aw unsa huwa mu'min aliimaan waalcamalu saalix camalka saalixa waxaa la yidhahdaa siday culimmadu taqriirinayaan camalku wuxuu saalix noqdaa inaad ilahay dartii ula jeedo subxana watacala ooda dan kale ka lahayd ha lagu ammaano ha lagu sheego waxoogaa aad ku heshid dan dan kama lihid danta aad ka leedahay ilahay raalligeli wey shardiga labaadna camalkan aad samaynayso waxaa laga soo gaadhay nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadyigii nebigu ku sugan yahay oo nin kale jeebkiisa kalama imaanin adiguna jeebkaaga maada kala imaanin bidca ma ah ee sunadii nebi maxamed baa lagu hayaa inuu qaabka loo cibaadaysan jiray rasuulka salawatu rabbi waslamu caleyh marka qaabkiina markaad iska saxdo sunnada nebiga waafajiso niyadaadiiyo qasadkaagana aada saxdood ilaahay dartii ula jeedo markaasaa camalka saalix la yidhahda camalkaasi ruuxiisaa ula yimaadaa iimaanna leh nolol wanaagsan baan noolaynaynaa buu ley ibnu katiir caleyh raxmatullahi wuxuu leeya waxaa laga wadaa allah baa qalbigiisa dejinaya subxana watacala allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa nolol allah baa qalbigiisa wuxuu gelinayaa xasilooni iyo raaxu gelinaya nolosha dayibkaa ee la noolaynayo middaa iyadaa macnaha lagama wado xoolo badan baa la siinaya macnaha lagama wado hanti badan buu helaya maxaa yeelay hanti badan iyo xoolo badan raaxa kama dhalato nolol dayibana kama dhalato nolosha dayibkaa waxay ka dhalataa yani qalbigaaga qalbigana waxaa dejiya camalkaa saalixa baa dejiya rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad noloshiisii dib u fiirisaan waad la yaabitaan meeshaan inagu ka raadinayno nolosha ka raadinayno meel aan ahayn buu ka raadin jiray nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh xadiis saxiixa nabigu wuxuu ku leeyahy oo ka sugan xubiba ilaya min dunyaakum annisaau watiib wa jucilat quratu cayni fi salaa buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh adduunyadiina waxaa laiga jeclaysiiyey laba dumarka iyo waxyaabaha ududgoon buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh labadaas oo dunyadiina adduunyada waxaad ku haysataan labadaasaan jeclahay buu nabi uri sal alay slam wa jucilat quratu cayni fi salaa ilqabowsigayga iyo raaxadaydana waxaa la yeelay salaada dhexeeda buu nabi yuri salawatu rabbi waslamu caleyh xaggee buu ku raaxaysan jiray markuu salaada ku jiro oo rabbigii ishortaago marka rabbigii uu hortaagan yahay raaxada qalbigiisa uu dareemayo haba yaraatee xaalad kale ma dareemi jiro raaxada inagu markaynu dareenno yani waxa weeye waxoogaaga aynu dareemayno iska dhalanteedka ah marka waxoogaa raashiinana haysato waxoogaa xala xoolana haysato midda aan dareemayna mid qiibale ma ah laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu raaxo iyo nasiino dareemi jiray iyo xasilooni markuu salaada dhexeeda ku jira salawatu rabbi waslamu caleyh waa midda inaga hadda kadeedka inugu noqotay salaadan rafaadka inugu noqotay ee dhibka waa meeshii raaxada waa meeshii lagu raaxaysan lahaa wey inagana waxoogaa yar sidii caadada ahayd hadduu wadaadka imaamkii wax yar yara dhaafiyo waynu wada kuurkuursanayna yani waxa weeyaan waa dhisanayna waxaan leenahay maxaa salaada loo dheeraynaya salaadii imaanshadeedii baa dhib inagu ah waa meeshii lagu raaxaysan laha oo maxaa dhacay sababtu waxa weeye haddaad jirato wixii macaanaabaa kuu khadhaadhaada daacadu waxay inoogu khadhaadhahay calashaani waan jiranahay maydka iyo baktiguna sidiisaba maba dareemaba nabarka gaadhayo macaan iyo qadhaar maba kala yaqaano sax salaaddu waa macaan tahay laakin adiga waxay kugu qadhaadhahay mataqaanaa waad jiran tahay waad jiran tahay waxaadan gaadhin mustawihii iyo heerkii ay salaadu kuugu dhadhami lahayd oy macaan u noqon lahayd ood ugu raaxaysan lahayd mustawahaasaan soo gaadhin waxaad garan kartaa masalan yani waxa weeyaan ruux waxaa jira masalan laga qaado xaasada dhadhanka dareemaha dhadhanka ayaa laga qaadaa cudur baa ku dhaca dadka qaarkii yani ma kala garan karaan khadhaadhka iyo macaanka sankor haddaad afka ugu rido iyo haddaad dacar afka ugu rido kulligood isku dhadhan bay unoqonaya macnaheedu ma waxa weeyaan sankortaan macaanayn miya maya sankorta weli macaankeedii waa leeda isagaa laakiin waxaa ka maqan oo laga qaaday xaasadii dareenka uu ku dareemi lahaa macaanka iyo khadhaadhka u kala garan lahaa salaadu marka waa macaan tahay waana raaxo lagu raaxaysto siduu nebigu ugu raaxaysan jiray laakiin adiga ayaa waxaa kaa maqan xaasadii aad ku dareemi lahayd salaada macaankeeda iyo dhadhankeeda saas manaa xaqiiqadaa taas marka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu leey wajucilat quratu cayni fi salaa xadiis kale waxaa ku sugan kaana idaa xazabahu amrun baadara ila salaa nabiga sal alay wasalam hadday shay murgiyo oo shay walbahaariyo salaaduu u degdegi jiray nabigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh salaada noogu raaxee buu dhihi jiray bilaalow aadaanka noogu raaxee aadaanka noogu raaxee buu dhimi jiray nabigu salawatu rabbi waslamu aleyh habeenkii saqda dhexe markuu intuu soo kaco rabbigii isu taago rabbigii isu taago xataa isma garan jirin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu aleyh lugihiisaa dilbilaaci jiray isuu taagan isuu cibaado ilaahay ugu taagan yahay lagu dilbilaaci jiray ismana garanay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh limaada lianna macaanka uu ku dhex jiro iyo shayga uu yani dhex dabaalanayo ayaa halmaansiinaya jirkiisa dhibaatada soo gaadhay xadiidka saxiixa ee sunan abi daawuud ku soo arooray laba nin oo saxaabada nebiga ka mida sal alay aslam ayaa socotaa socoto ah way socotaynayeen oo way socdeen labadii nin ee saxaabada ahaa ayaa meel degay waardigay iska qabteen cadow iyo waxbay ka cabsanayeen mid baa seexdo wuxuu yihi war anugu waan yaran nasane bal waardiga inaga qabo bu yidhi bal waardiga inaga qabo kii waardiyaha ahaa baa salaad galay kii kalena waa hurdaa salaad buu ku jiraa waardigana wuu hayaa cadow baa ka daba yimid nin baa intuu usoo gabaday oo agtiisa soo fadhiistay waa habeennimo buu isagoo taagan oo salaadii ku jira buu leeb ku dhuftay leeb buu ka taagay ismaba dhibina leebkii intuu iska iska siiday iyo salaadiisii iska sii wadaa mid labaad buu ku celiyey leebkii ayar intuu iska siibay labaad buu salaadiisi iska watay mid saddexaad buu ku dhuftay kiina intuu iska siibay buu salaadiisi ka dhamaystay salaadii markuu dhamaystay isagii oo dhiiggii ka daadanayay iyo wuxuu toosiyey ninkii saaxiibkii ah kii baa wuxuu ku yii war inta nabarkanoo intanoo nabar kugu dhacahayeen maxaad ii toosin wey markaasuu wuxuu yihi waxaan akrinayay aayado qur'aan ah oo aada iigu dhadhamahayoon macaansanahay waxaanan diiday bu ihi inay ga kala go-aan ya ilahay baan idinku dhaariya bal u fiirsado waxaan kuu toosin waayey ninkana aan ula dagaalami waayey leebka igu dhacaye jidhkayga duleelinayana aan ugu dulqaatay calashaani qur-aanka macaankiisa iyo salaada aan ku jiro ayay inay iga kala go-aan baan diidanaa buu leeyay soo bini aadan maaha xadiidku waa xadiis saxiixa sunan abu daawuudku ku yaalla muxuu dhadhaminayaa ninkani oo u muuqdo oo jidhkiisii nabarka gaadhaya halmaansiiyey waan idin weydiina ya waa waxaynaan inagu xataa inaynu hello iskaba dhaafa aynaan xataa sawiran karin xataa sawirkiisa xataa inaan hello xataa waa inugu adag iimaankiisaa kobcay oo koray markaasaa wuxuu noqday tii nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wajucilat quratu caynii fi salaa meeshaan ku xasileen ku raaxayso waa salaada dhexeeda bu nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh soomaarta marka camalkaa saalixeed ilaahay ugu dhowaanayso iyo cibaadadaa rabbi eed ku dhex jirta ayaa waxay tahay shayga lagu gaadho raaxada iyo xasiloonida iyo deganaanshaha nolosha lagu gaadho taa ruuxii ka qaday wax kale uu ku gaadhi karo ma jiro xadiidka saxiixa rasuulkeena sal alay waslam xadiid lqudsi ayaa rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ya bna aadam tafaraq licibaadatii amla'a qalbaka ginan wa asudda faqrak wailaa tafcal mala'tu sadraka shuglan walam asudda faqrak ibni aadamow waa xadiis qudusi rabbi baa inala hadlaya subxana wa tacala ibni aadamow cibaadadayda u faaruq aniga caabuditaankaygiiyo cibaadadayda u go haddaad saa yeesho qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa deeqtoonaan iyo deganaansho iyo raaxan qalbiga kaaga buuxinaya baahidaadana anaa daboolaya haddaad yeeli weydo qalbigaaga waxaan ka buuxinayaa mashquulsanaan iyo shuqul iyo walbahaar baan kaa buuxinaya baahidaadana dabooli maayo maxaa lagu gaadhaa marka allah qalbigaaga inuu deganaansho iyo raaxo geliyo baahidaadana daboolo waxaa lagu gaadhaa inaad ilaahay cibaadadiisa subxaana wa tacaala u tafaruqo oo inta aad adduunyada ku bixinayso markaad saa u fiiriso yani waxa weeye jadwalka ku yaal jadwalkaaga markaasi timetobelkaaga markaad saa u fiiriso waa in inta ku xusan maalintaa iyo habeenkaa dhaacada ilaahay intay qaadanayso waa inay ka badnaato adduunyadu intay qaadanayso saacadaha aada shaqada ku jirto ama xafiiska fadhido ama ilmahaagii reerkaaga la joogto iyo saacadaha cibaadaadka markaad fiiriso waa inay badato saacadaha ilahay aada caabudayso subxana wa tacala halkaasaa waxaad gaadhaysaa rabbi subxaana wa tacaala inuu ku dhaxalsiiyo ku siiyo oo abaalgud kuu siiyo in noloshu ku macaanaato oo qalbigaaga ilahay dejiyo subxana wa tacala asbaabtaa waxaa ka mid a walaalayaal ku gaadhsiin kara yani nolosha xaqiiqiga dhabtaa lagu gaadho ilahay dikrigiisa subxana wa tacala allah xuskiisa inaad carabka rabbigaa ku hayso subxana wa tacala yani waxa weye subxaana allah laa ilaha ila allah allahu akbar yani laa xawla walaa quwata ila billah alxamdu lilah yani ilahay subxaana wa tacaala xuskiisa inuu qalbi carabkaaga ku bato qalbigaaguna uu ku bato allah xusuustiisa subxaana wa tacala oo cadamadiisa iyo weynankiisa xusuusato oo inuu ku daalacanayo oo mar walba ku arkayo qalbigaaga ay ku jirto oo aad yani rabbigaa subxaana wa tacaala xuskiisa xusuustiisa iyo xuskiisa inaad badiso waxyaalaha keenabay ka mid tahay nolosha xaqiiqiga ah noloshana macaaneeya waxaa kutusaya aayadda qur-aanka rabbi uu yihi subxaana wa tacaala aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub kuwa allah rumeeyey qalbigooduna uu ku xasilay dikrigiisa war dikriga ilaahay bay quluubtu ku xasishaa quluubta waxaa dejiya oy ku xasishaa oy ku raaxaysataa dikriga ilahay horay baana usoo sheegnay qalbigu hadduu xasilo noloshu waa macaananaysa qalbigu hadduusan xasilin oo degin noloshu waa khasaare iyo silic iyo rafaad waxaa kaleeto rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay dikrigiisa iyo xuskiisa oo laga jeedsadaayey inay tahay nolol cidhiidhi ah waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yawma alqiyaamati acma ruuxii dikrigaygiiyo xuskayga ka jeedsada oo aan dan ka gelin rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala waxaanu noolaynaynaa nolol cidhiidhi ah nolol cidhiidhi ah dankiga waxaa la yidhahdaa shaygu markuu cidhiidhi yahay aada cidhiidhi yahay jiq yahay jiq markuu yahay yani waxa wey meel laga gala usan lahayn marka nolol adag oo cidhiidhi ah oo silic ah oo rafaad ah baan noolaynaynaa ruuxii dikrigeega ka jeedsada bu rabbi subxana wa tacala waa noloshaa qalbiga waa noloshaas macnaha waxa weeyaan qalbiga waa adigii oo yani waxa weeye deganaanshaha iyo raaxada lagaa qaado waa adigiioo silca waa adigiioo kadeedma waa adigii walbahaar iyo lagugu ibtileeya marka dambena waa shaba marka dambena stress intuu kugu dhaco yani waala shaba galaba marka waxaa lagu gaadhaa allah dikrigiisa subxaana wa tacaala baa ka mida waxyaalaha nolosha macaaneeya inuu addoonku ilahay dikrigiisa badiyo ninkii saxaabiga nabiga u yimi sal alay slam nabiga ii dardaana yidhi wax jannada igeliya cadaabkana iga badbaadiya nabigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri illah carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilahay dikrigiisa ka qoyan yahay subxana wa tacala mar walba ku qoyan yahay ku celcelinayso dikriga ilahi subxana wa tacala adag yuusan ka zuulin waa fududahay adoo shaqaynaya ad ilahay xusi kartaa adoo dukaan iibinaya ad ilahay xusi kartaa adoo shaarica socdoo iska socda ad ilahay xusi kartaa adoo carruurtaada iyo reerkaaga dhex jooga ad ilahay xusi kartaa xafiiskii adoo ka shaqaynayo fadhiya ad ilahay xusi kartaa allah xuskiisa subxana wa tacala wax adag maaha wax adag maaha rabbi dikrigiisa waxaa la waafajiyaa yani ruuxii ilaahay subxaana wa tacala u khayr la rabo rasuulkeenana sal alay waslam sida xadiidka saxiixa muslim ku sugan kaana yadkuru allaha fi kulli axyaanih allah ayuu xusi jiray nebigu sal lay slam waktiyadiisoo dhan xuska ilahay buu hayn jiray rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani asbaabta keentay ka mid tahay noloshu inay macaanaato waxaa ka mid ah asbaabtaas aliimaanu biqada'i illahi wa qadarihi in aada rumayso wax kasta oo kugu dhachaya inuu ilaahay qorshihiisa yahay wax ilaahay qorsheeyey inuu yahay haddaad si kasta u dadaashana uusan ku seegeen taasi waxay wax kaaga taraysaa markii ay waxaad qaadi weydo culaysa kugu dhaco daawada aada isku daaweyni waxa weye inaad rumaysan tahay waxaani inuu horay u qorshaysnaa ila nolosha waxyaalaha khadhaadheeya waxaa ka mid ah ruuxu ama in faqri lagu ibtileeyo ama ma-ehe lagu ibtileeyo cudur lagu ibtileeyo ama nabadgelyo darro lagu ibtileeyo ama reerkii carruurtii laga galo yacni waxa weeyaan shay uun ruuxa intuu culaysiiyo markaa kadibna ruuxu isla hadlo taas waxaa daawo u ah oo aad kaga nasaniyo dhibkeedaba haba yaraatee aadan isuguba dhibayninba markaad rumaysan tahay waxaani inuu qorshaysnaa qadaa ullahi wa qadaru allah subxaana wa tacaala intuusan kownkan abuurin oo dhulka iyo samaawaadka uusan dhisin oo bini aadam uusan abuurin ayuu wax walba kala qorsheeyey wax walbana kala qoray sidii uu wax u qorsheeyey unbay wax u dhacayaan kamana fakan kartid qorshihii ilahay subxana wa tacala maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wixii kugu dhacay marna kuma gafeen saas daraaddeed haddaan sidan yeeli lahaa haddaan sidan u taxadari lahaa haddaan halkan mari lahaa low lowdaa ka baxa low low meel ku geyn mayso waana yani waxa weye camal shaydaan bay furtaa waswaas unbay qalbiga kaa gelin mooye iyo walbahaare waxba ma soo kordhiso laakiin waxaa lagu leeyahay waxaad ogaataa wixii kugu dhacay marna kuma seegeen wixii ku gafayna marna kuguma dhaceen caqiidadaa haddaad rumaysan tahay oo ilmihii lagaa qaado carruurtaadii haddii lagaa qaado ilaahay ma dhehe ma qadare ay kugu dhacdaba matalan soo isin sabirsiin mayso ha war waxaan hore u qorshaysaabadhi intaasaaba kaga bixi xoolihii baa lagaa qaado xalay baa laguu soo dhacay oo intaad haysataba lala tegay waxaad leedahay war horu u qorshaysnaa waxan marna kuma seegan ha yacni waxa weeyaan jirkaagiibaa caafimaadkaagiibaa dhib gaadhay waxaad leedahay waa qorshaysnaa wax horey u qorshaysan bu ahaa marna waxbaad ka bedeli kartaa maya hadda waad iska sabri yacni waxa weeye waa daawo wa waa daawo waa midda keenaysa gaaladu iyo dadka aan mabda aan rumaysnayn markii ay wax culsi ku yimaadaan ama inay isdilaan xal kale ma hayaan ama inay waashaan ama inay khatar kale galaan noloshoodii oo dhan inay fasaado waxaa keenaya mabda'aas ayna rumaysnayn mabda'aasi marka waa daawo rabbi subxaana wa tacaala qur-aanku ku tilmaamay arrinta iyada ma asaaba ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'tuu cala ma faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wax kastoo dhulka ka dhacaya ama samada ka dhacaya horu u qornaa intaan la abuurin buu qornaa maxaa saa looleyo laydinku sheegayaa likay laa ta'saw calaa maa faatakum wixii idinka tagoo idin dhaafay inaydan u murgin walaa tafraxuu bimaa aataakum wuxuu idin siiyeyna inaydan ku kibrin kibirka waxaa keena inaad istidhaahdo wallahi waxaan adaa shaqaysta xoog iyo xeelad iyo cilmi aa leedaad ku keenta kibir bay kugu kallifaysa laakiin haddaad og tahay ilaahay baa ku siiyey oo horay u qorshaysnayd oo lagugu talagalay kibir ma jiro maxaa yeele awooddaadi iyo cilmigaaga iyo garashadaadi iyo garaadkaaga kuma imaan tabartaa a kuma imaan waa la iska gaadsiiyey saa haddaad rumaysan tahay kibri maysa musiiba markay kugu dhacdana haddii aad qabto ood isleedahay wallahi jidad kale haddaad mare siyaalo kale leeleed malaha waad ka baaqsan lahayd oo si unbaad kaga fakan lahayd haddaad isleedahay walbahaar baad u dhiman oo talo sidan haddaad yeeli lahayd sidan haddaad mari lahayd sidkan haddaad mari lahayd sidan haddaad utaxadari lahayd adeegiiba siduu kuusii wada kuusii khalas laakiin haddaad iridda dhanba ku xidhaba allaa qorsheeyey horayna u qornayd kumana seegteen ma haddaan sidan yeeli lahaa baadi maya albaabku waa kaa xidhmaya bas qalbigaaga waxaa gelaya deganaansho raaxo xasilooni sabir buu ilahay ku siinaya subxana wa tacala soma arta yani waa mabda aada u qiimo badan waana mabda'a keenaya ruuxa muslimka isagoo gaajaysan oo rafaadsan oo silicsan oo cudur uu daashaday haddana maca daalika inuu faraxsany keenaya gaalka isagoo xoola haysta oo dheragsan haddana inuu isdilo isceeji inuu laba yaaban yahayba muslimkan gaashaysanor adoo rafaadsan buu ku leeyay adoo rafaadsan oo silcan ku haysta eed u qoslaysaa ma qosol baa ku yaalla ha waxaa qosol baa ii yaalla leanna waxa weeyaan meesha isagu wax ku qiimeynayo kuma qiimaysna ruuxa muslimka haba dhibaataysnaado laakiin qalbigiisaa dheragsa ha gaashaysnaado laakiin qalbigiisaa dheragsa allah buu ku xidhan yahay subxana wa tacala mabda'aasuu rumaysan yahay hadduu mabda'a rumaysan yahayna wax ka maqani ma uu jiro waa ka nabigeenu odhanaya salawatu rabbi waslamu aleyh cajaban liamri lmu'min cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr waxaa la yaab leh ruuxa mu'minka arrinkiisa arrinkiisoo dhan waa khayr buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu buu nabigu yuri sal alay wasalam yacni hadday dhibaata ku dhacdo wuu sabrayaa markaasay khayr u noqonaysa haddii uu wanaag helo wuu shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysaa ilan dadku waa un labada inaad dhibaato ku jirto waa sabir inaad barwaaqo ku jirto waa shukri labadaa xaalo weeyaan buu nabigu sal ly slm ruuxa mu'minka xalkiisa mu'min un baana taa heli kara buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh arrintaa mu'min keliya iskale amaa gaalka iyo ruuxaan iimaankaa rumaysnayn oo iimaankaa lahayn asagu markay dhibaata ku dhacdana isma kala reebe ee wuxuu gaadha heer ama u waasho ama isdilo markii uu barwaaqo helana caafimaad iyo xoolo iyo wuxuu rabay markuu helana kibir iyo isla weynan bay ku kalistaan iyo xuduuddii iyo sohdintii inuu tilaabo mu'minku laakiin mar walba waa dhexdhexaad saasuu nabigeena tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh walaalayaal yacni runtii waxyaalaha ugu badan ee maanta keenaya masalan dadku inay noloshii ka qasanto oy kharimaan oo waashaan oo rafaadaan oo walbahaaraan oo walwalaan waxa keenaya u badan waxaa ka mid a masaa'ibtaa ku dhacaysa loo dulqaadan lahay masaa'ibtaa ku dhacaysee loo dulqaadan lahay masaa'ibtu markay kugu dhacdo sabir marxalada ugu horraysa sabir adkayso ayib in ilaahay kugu keenood sidana kaga fakatayna rumee waxaa kasii fiican marxalada iyada marxalo kasii fiican baa jirto inaad raalliba ku noqotoba in ilaahay subxaana watacaala caafimaad darro kugu rido raalli ku noqoto waad ku qanacdoba in ilaahay subxaana watacaala xoolaha kaa qaado inaad raalli ku noqoto sabirkii way kasii jirto leanna sabirka qalbigaagii waxbuu dareemaya culays buu dareemaya laakin waad iscelinaysaa sabir baa la dhaha ridaha laakin waxaa la yidhahdaa qalbigaagii baaba qanacsanba waaba iska qancdayba qalbigaagii baaba raalli oo kuba qancayba cudur baa lagugu riday ilahu raalli baan ku ah yani carruurtii baa layga qaaday ilahu raalli baan ku ah faqri iyo musiiba kugu dhacday raalli baan ku ah ammaan daraa dhacday ilahu raalli baan ku ah ilahu waxaad qadarta raalli baan ku ah waa marxalada xigta wey martabada rida baa la yidhahdaa martabada martaba kasii fiican baa jirto martabatu shukri ah martabatu shukri maxay tahay martabatu shukri waxa weeye musiibadu markay kugu dhacdo in aad ayada lafteediiba ka shukrido oo tidhahdo alxamdu lilah nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu aleyh wuxuu dhihi jiray wuxuu ku farxa markuu arko alxamdu lilahi aladi binicmati tatimu saalixaat wuxuu dhibsado markuu arkana wuxuu dhihi jiray alxamdu lilahi cala kulli xaal xaalad walba ilahay baa mahadlay oo seebay shukri u noqon kartaa shukri uga dhalan karaa musiibadii kugu dhacday haddaad dhowr dhinac fiirisaan musiibada kugu dhacday shukri bay noqon kartaa inaad ka shukrido nicmaabaad u arkiba oo seebay u noqon kartaa waxay u noqon kartaa masalan musiibada kugu dhacday dadka kale ee musiibada noocaas oo kale ay haysato haddaad isgarab dhigto waxaad u arkaysaa dad badan oo kaa liita inay jiraan soo ma cudur baa ku haya kuwo kale haddaad fiiriso khalqigaa fiiriso boqol kaa daran baad arkay soo ma soo dhihi maysi marka ilaahow kuwaas midka aad ku riday allihii aan ugu rid igu ridin oo alxamdu lilah ya haddii cudurku hayo mid baa cudur hayaa faqrina hayaa nabadgelyo darana haysaa curyaanna ah mashaakil oo dhan isku darsaday adiga laakiin waxoogaa cuduraad ka sheeganay kaasoo kale inaan lagaa dhigin soo alxamdu lilahi ma musiibadaada markaad fiirisood kuwo kale u fiiriso mid yar bay noqon alxamdulilah baa intanaaba farda kula carar ah intanaaba farda kula carar ah xaggaa markaad ka fiiriso waad shukrin marka labaad dhinac kale markaad ka fiirisana shukri bay noqono waxa weeyaan musiibo kasta oo idinku dhacaysa ajirna waa laydinka qorayaa dembina waa laydinku dhaafayaa darajona waa laydinku koryeelaya ya waxaadan shaqaysaninba musiibo kugu dhacday haddaad ku hesho soo wax weyn ma alxamdulilah maxaa yeele ruux haddaad aragto sidiisaba ayna musiiba ku dhacaynin waa ahlu naar ruux haddaad aragto layska daynayo oo la bulaalinayo oo haba yaraatee caafimaad iyo wuxuu rabay inta laysugu daray faraha laga qaadayo markhaati waxay u tahay addoonkaasi inuu ahlu naar yahy xadiis saxiixa oo uu soo saaray ibnu xibbaan saxiixu mawaaridi zam'aankana uu sheikh albani aleyh raxmatullahi ku saxiixiyey ayaa wuxuu leeyahay nin acraabiya nabiga u yimi sal alay slam nin acraabiya nabiga reebaadiyaha ninkii reebaadiyaha buu nabigu ku yidhi sal alay wasalam ma taqaanaa buu ku yidhi ummumildam ummumildam wax la yidhahdo ma taqaana markaasuu yidhi ma aqaano umu mildam umu mildam waa qandhada weligaa ma qandhatay buu ku yidhi weligay ma qandhanin weligaa madaxu ma ku xanuunay buu weligay madaxu ima xanuunin bu markaasuu nebigu wuxu yuhi sal alay wasalam ninkii doonaya nin ahlu naara inuu arko ninkaa fiiri bu ahlu naar ninkii doonaya inuu arko ninkaa fiiri bu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu aleyh sababtu ma taqaanaa sababtu waxa weeye sida xadiidka nabigeena sal lay slam ku sugan alla hadduu addoonka jeclaado wuu asiibaa hadduu addoonka alla nacana musiibadiibuu u dibdhigaayoo aakhara loogu dibdhigaa allaha subxaana wa tacaala marka masaa'ibtan uu idinku ridayo ee uu inagu ridayo dembi dhaafna way inoo tahay darajona waa laynagu koryeelayaa khayr badanna waa laynagu kaydinayaa bal masaa'ib ka weyn baa laynagaga dafcinaya dhankaa markaad ka fiirisana musiibada kugu dhacday shukri bay noqon waad ka shukri sooma dhinaca saddexaad bal iska taaga dhinaca saddexaad ee iska taagaysaan waxay tahay musiibadan kugu dhacday ee la wareersan tahay waa dembi aad gashay abaalkiisii oo laguu soo hormariyey wey laba mid kee roon marka dembiga aad gashay abaalgudkiisa in adduunka lagugu soo hormariyo mise in aakhiro lagugu dibdhigo tee roon ya ma in adduunka lagugu soo hormariyo caafimaadkaaga iyo carruurtaada iyo yacni waxa xoolahaaga iyo laga gooyaa roon mise cadaab aakhira in lagugu dibdhigo adduunkaa roon sooma alxamdu lilahi soomaa marka alxamdu lilah saas yani markaad si fiican u fahanto masaa'ibtan ilaahay subxaana watacaala ka imaanaysa xaggiisa qadaha ilaahay iyo qadarkiisana aada rumaysantahay il fiicanna aad ku fiiriso waxaa kuu soo baxaysa masaa'ibtan ilaahay uu ridayo subxaana wa tacaala walwal iyo walbahaar badan kugu hayn mayso inay waalli ku geliso iskaba dhaaf inay dhib kuu geysato iskaba dhaaf bal markay kugu dhacdood hubsato inay kugu dhacday markaba waxaad qaadanaysaa sabir iyo rido iyo inaad ilaahay u mahad celiso subxaana wa tacala baad markaba qaadanaysa soma waa meeshii lagu waalanahayo gaalada ku waalan jirta waa meesha in badan oo muslimiinta ka midii maanta dhibaato utiid baad maqlaysaa ninkii macnaha waxa weye jidad ku marmaraya meelahaasu mara faruhu taagtaagayaad maqlaysa yani waxa weye carruur buu meeshan keenay imisa meeshan lagu yidhi yani carruur buu meeshan keenay oo iyo islaano islaantiiba intay caadisa bay nin kale ka guursatay isagii hadda meelahaasu marmarayaayo faruhu taagtaagayo waa waalan yahay sooma maxaa keenay inuu waasho waxaa keenay inuu waasho noloshii markuu fiiriyey oo qiyaasoo qiimeeyey ayay la qadhaadhaan suu isula hadlayay u fikirahayy u fikirahayy culayskii uhay u hayay marka dambe waxa weeye yani muraayadii baa jirta sooma mushkiladu marka waxa weeyaan allaha subxaana wa tacaala hadduu musiibo kugu keeno masaa'ibtan khalqiga waalaysa ee walbahaarinaysa ee nolosha khadhaadhaynaysa masaa'ibtaasi dhinaceedaa markaad iska taagto saxda ah ee shareecadu ay kaa istaajisay yacni waxa weeye dhib weynba kuguma haysaba halkaasi waxaad ka gaadhaysaa marka nolol degan oo raaxo leh oo deganaansho leh nolol xaqiiqiyaad ku helaysa ayib taa markaan ka gudubno asbaabta waxaa ka mida lagu gaadho walaalayaal nolosha dhabta lagu gaadhayo xaqiiqiga ah ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho alqanaaca alqanaaca bilyasiir waxoogaaga yarka ilaahay ku siiyey inaad ku qanacsanto soomaalidu waxay yidhahdaan wuu imaan la'ya hebel hebel waa imaan la'ya waa imaan la'ya ma taqaanaan waa imaan la'ya macnaheedu waxa weeye qanaaco male wax deeqhaya ma jiro nin baa waxoogaa yar haysta iimaan buu ku qabaayo waa ku qanacsan yahy ninna adduunka oo dhan haddii gacanta loo geliyo iimaanna kuma qabo mana qanacsana allah subxaana wa tacaala inuu qanacsanaan ku siiyo oo qanaaco ku siiyo ayaa waxay tahay qayb muhima oo nolosha xaqiiqiga ama nolosha raaxadeeda lagu gaadho waxaa sidaa kutusaya xadiidka nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh min xadiidi cabdillahi bni camr bni caas muslim baa soo saaray xadiis rasuulku wuxu uhi sal lay waslam qad aflaxa man aslama wa ruziqa kafaafan waqanacahu allahu bima ataa waxaa liibaanay ruuxii islaamnimo iyo iimaan alla siiyey kadibna waxoogaa ku filan la siiyey wa ruziqa kafaafan waxoogaa ku filan kafaafka waxaa la yidhaahdaa wixii kugu filan oon kaa badnayn ku filan waxaa la leeyahay bini aadamka baahidiisa inaad u baahatahay waa dhib hadday kaa badato oo adduunyadu kaa badbadatana dhibkeeday leedahay oo mushkiladeedaa badan aakharay ku seejina waxyaalo badan oo ka muhiimsan bay ku halmaansiinaysa waxoogaa kugu filan oon kaa badnaynna ilaahay ku irsaaqay kadibna waqanacahu llahu bima ataah intaa ilaahay siiyeyna lagu qanciyey oo ku qancata qanaacadu waa shay muhima qanaacada waa shay muhima nin baa waxoogaa gurigiisana iska haysta nolol maalmeedkiisa meeluu ka soo saarsaarana haysta yacni waxa weeyaan iska biisha waxaa laga yaabaa marka qaarkood waa qadaa marna wax buu celaa haddana maca daalika nolosha uu nool yahay iyo raaxada uu ku nool yahay milyaneerka aan taa haysanin ma heli karayo ma gaari karayo sababtu maxay tahay ilaahay baa qanaacada bixiya subxana wa tacala ilaahay baa qanaacada bixiya adduunyadana waataan soo sheegnay lagama dhergo dherigna lagama gaadho si kasta haddaad u raadisana marnaba ku soo dabaali mayso oo ka gaari maysid natiijo rasmiga ka gaari maysid marka waqanacahu llahu bima ataah liibaanta iyo nolosha dhabta ah waxaa ka mid a asbaabta lagu gaadho qanaaco inuu ilahay ku siiyo subxana wa tacala waxaa isla xadiis kaleeto nabigeena kaga soo aroray salawatu rabbi waslamu aleyh inuu nabigu yidhi laysa alghina min kasrati alcarab walakina alghina hina nafsi buu nabi yhi salawatu rabbi waslamu aleyh hodantinimada dhabtii maaha xoolo badni hodantinimadu maaha hanti badni laakiin hnt hodantinimada dhabtii waa in ilaahay qalbigaaga uu geliyo qanacsanaan iyo deeqsinimo ilaahay geliyo subxana wa tacala qalbigaaga in la geliyo dheregsanaan oo qalbigaagu wuxuu haystaba ku qanacsan yahy oo degan yahy intaa hadduu ilaahay ku siiyo khalaas hodantinimada dhabta iyo dherigta dhabta waa midaasu nabiga leh salawatu rabbi waslamu aleyh amaa xoolo badan baad haysataa hanti badan baad leedahay xagga iyo xaggaba waxbaad dhigtay haddana maca daalika kuma deganid hadda midaasi waxa wey waxba ma tarayso wax ay deeqayso ma ay jirto laakiin qalbigaaga ilahay ha qanciyo subxana wa tacala qalbigaaga allah ha qanciyo ha dejiyo iimaan ha ku geliyo rabbi subxana wa tacala waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta keenta deganaanshaha keenta iyo noloshani inay macaanaato aliqbaalu cala alaakhirati wa jamci alhammi calayha inuu ruuxu aakhare u jeedsado murugtiisa iyo walbahaarkiisana aakhare isugu geeyo mar walba ood geerida walbahaarkeeda iyo murugteeda badiso xusuusta geeridu kugu badato xusuusta qabrigu kugu badato xusuusta qiyaamadu kugu badato allah iyo hor istaagiisu qalbigaaga kusoo noqnoqdo jannada iyo naarta aad aada uga fikirto noloshani waa macaananaysa bal tijaabiya mar walba oo taas halmaanto noloshanaa qadhaadhanaysa middan adduunyada kuu qadhaadhanaysa yacni waxa weye inuu ruux xagga u jeedsado oo murugtiisa aakhare isugu geeyo qalbigiisa waxay siinaysaa deganaanshihii raaxay siinaysaa sidaana waxay ku sugan tahay xadiidka nabigeena salawatu rabbi wasalaamu aleyh xadiid ibnu maaja rasuulku wuxu yuhi sal lay waslam man kanat iddunyaa hammahu shattata allahu calayhi amrah wajacala faqrahu bayna caynay walam ya'tihi min addunya ila ma kutiba lah waman kanat alaakhiratu hamma jamaca allahu lahu amrah wajacala ghinaahu fii qalbih waatathu dunya wahiya raagiba muu nabigu yhi salawatu rabbi waslamu aleyh ruuxii murugtiisa adduunye ka dhiga yacni waxa weeyaan jiifkiisa soo jeedkiisa socodkiisa kulli wuxuu ku sheekaysanaya qalbigiisa ka buuxa waa adduunya murug kale male maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggee degtaa maxaad yani gaadiid ka dhigataa xageed shahwo ku gudataa maxaad guursataa maxaad dhashaa intaan buu ka fikiraa waa ahdaaftii xoolaha hadafkaa waa hadafka ilaahay bini aadamka u diiday wey bini aadamka ilaahay wuxuu ka dhigay caqli buu siiyey wuu karaameeyey ujeedo intaa ka shishaysa ayuu alla subxana wa tacala inoogu talagalay laakiin ruuxa u nool farjigiisa iyo calooshiisa keliya u nool intaasi waxa weeye waa maqaasida xayawaanka w maqaasida xoolaha xoolahi adigu maxaad ku galgabsantihiin xooluhu waxay cunaan bay raadiyaan soo ma waxay cunaan bay raadiyaan waxay cunaan markay helaanna hoy bay raadiyaan meelay yani waraabaha iyo dawacada iyo kaga ka ka nabad galaan oy macnaha ka galaan yani waxa weeye qabowga iyo xeray raadiyaan hooygii markay helaan cuntan iyo cabitaanna ay helaan shahwaa qabata shahwadii meelay ku gutaan bay raadiyaan haddana soo ma intaa adigu hadday ujeeddadaadu noqoto bilaahi calayka adiga xooluhu maxaad ku galgadsantihi haddii ujeeddadaadu tahay oo maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed gashaa maxaad fuushaayoo gaadiid ka dhigataa kadibna xaggeed shahwadaada ku gudataa iyo ilmo dhal intaa un hadday tahay adiga xooluhu maxaad ku galgadsantihi maxaad dhantaa xola in hum ilaa kalancaami bal hum adallu sabiilan bu alla subxana watacala gaalada wuxuu uga dhigay xoolahoo kale weyan bu rabbi subxana watacala waa adduunyada xoolahoo kale wey xoolo waxay ku noqdeen hadafkii weynaa ee bini aadamka ilaahay u abuuray ee waxaan ka koreeyey ayay meesha ka saareen oo ahaa bini aadamku wuxuu leeyahay markii waxyaabahan laga tago wuxuu leeyahay ujeedaya taarget ka weyn oo ah rabbi raaligelintiisa subxaana watacaala noloshan mid baa ka dambaysaoo degmada dambe ah janno rabbigaa agtiisa ku wanaagsanow fadeexada aakhare ka carab bini aadamka ujeedada ilaahay subxaana watacaala iyo taargetka ugu talagalay ku sharaafay ku karaamay ku sharfay middaa iyadaw haddaad intii aadan haynin oo waxoogaaga uun ka ag wareegayso xoolihii adigu ma kala gedisnid marka nabigeenu wuxuu leeyay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ninkay murugtiisa adduunyada ka dhiga allah subxaana watacaala arrimihiisa waa ka kala daadiyaa tashtiit arrimihiisaa laga kala daadiyaa waxba isuguma hagaagaan xadhigu guntaba waa laga kala furaa wa jacala faqrahu bayna caynay labada indhood dhexdoodana waxaa laga saaraa baahi iyo gaajaa laga saaraa macnaha waxa wey qalbigaa laga geliyaa baahi aan dhammaanin iyo gaajo aan dhammaad lahayn saas gaajadii baa mar walba u muuqata soomaalidu waxay yidhahdaan gaajada inaad aragtiyo inay ku aragto keebaa roon ya inay ku aragtaan roon inay ku aragtaan roon laakin haddaad adugu aragto macnaha waxa weeyaan meelayna oolin baad macnaha waxa wey mudutuul baad uqaadanaysaa inayadiis marka wajacala faqrahu bayna caynay labada indhood dhexdooda gaaja iyo baahi aan dhammaad lahayn baa laga saaraa intaa markii lagu sameeyo walam ya'tihi min addunya ilaa maa kutiba lahu bu nabri sal ly slam adduunyada uu saa u noqdayna intii loo qoray waxaan ahayn ka heli maayo olofis weligaaba adigu ama bari ka dhac ama galbeed ka dhac meel aad martaba wixii la qoray kama kordhin karti ama u gaalow ama kaniisad u gal ama si xun ku raadi ama si fiican ku raadi intii la qoray kama badin karti waxaa nebigu sal alay slam ku xijiyey waman kaanat alaakhiratu hama ruuxii aakhara ay tahay murugtiisa walbahaarkiisu aakharu u badan yahay jamaca allahu lahu amrahu ilaahay arrinkiisu u ururiyaa arrintiisu ilahay subxaana watacaala isugu hagaajiyaa oo loo kulmiyaa wajacala ghinaahu fii qalbihi qalbigana waxaa loo geliyaa hodantinimo iyo deganaansho iyo xasilooni baa qalbigana loo geliyaa wa atathu dunya wahiya raaqiba buu nabi uri sal lay slam adduunyaduna waxay u timaadaa ayadoo qasban oo sanka ka tolan wixii loogu talagalay oo ilaahay u qoray ayadoo qasab ay u imaan bu nabi uri salawatu rabbi wasala waa kana xadiiska saxiix nabigu ku leh sal lay waslam yacni haddaad ka carartaan risiqiina haddaad ka carartaan wuu idinka daba imaanay siday geeridu idinka daba imaanayso macnaheedu waxa weeye adiga haddaad geeri ka cararto ma ka fakan kartaa kama fakan karti saadan geeri uga fakan karin baadan risqigaagana uga fakan karin saasuu nabig le salawatu rabbi waslamu caleyh walaw kuntum fii buruujin mushayida haddaad meel kasta gashaan risiqii ilaahay idiin qorayna wax ka laaban yihiin ilaa uu idin yimaado meel alle meelaad joogtaanba waa kii idinkaga daba yimaado geeri saan looga fakan karin baana risqigaagana ad oga fakan karin marka risiq wixii loo qorayna way u imaan buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh qalbigana deganaanshiya raaxaa loo gelin wixii arrimihiisana ilaahay baa u ururinaya subxaana wa tacala waa ruuxee waa ruuxii murugtiisa iyo walbahaarkiisa aakhare ka dhig aakhare marka inaad u jeedsato oo qiyaamo u jeedsato oo dhibaatooyinkeeda ka fikirto oo geeri aad ka fikirto ood xaggaa aakhare qaabishaay waxay keeni kartaa noloshan adduunyo inay kuu macaanaato ood raaxo iyo deganaansho ku hesho intaan aakharaba la gaadhin noloshanay macaanaysaa sidaa xadiista nabigeena ku sugan salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ka mid a qodobada muhimka ah ee keeno runtii noloshu inay macaanaato nolol xaqiiqiya lagu gaadho alibticaadu can almacaasi liannaha tuujibu alwaxshata fi lquluub inuu ruuxu macaasida iyo dunuubta ka fogaado maxaa yeele dunuubtu waxay ruuxa dhaxal siisaa waxsha iyo yani deganaansho la-aan iyo didmo iyo raaxo la-aan bay quluubta dhexalsiisaa waa ka xadiiska saxiixa nabigeena ku leh salawatu rabbi wasalaamu caleyh ina alcabda idaa camila alkhati'ata nukitat fii qalbii nuktatun sawda addoonku markuu gafka galo khaladka galo dembiga galo qalbigiisa dhibic madow baa la saaraa dhibic madow baa qalbigaa ku dhalanaysa markaad dembi gasho fain taaba wanazaca wastakfara saqula buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu dembigii ka noqdo oo uu ka tago oo ilaahu ii dembi dhaaf yidhaahdo dhibicdii madoobayd waa la tirayaa sida birta loo soofeeyo oo kale daxasha looga soofeeyo saasoo kalea qalbigiisa loo soofaynayo fain caada zaadat buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu dembigii ku noqdo dhibicdii madoobayd tu kaleo madowbaa ka garab dhalanaysa tu kale haddana ka garab dhalanaysa ilaa qalbigiisu wada madoobaado markaasaa nabigu wuxuu akriyay salawatu rabbi wasalaamu aleyh aayadda qur'aankaa kalaa bal raana calaa quluubihim ma kaanuu yagsibuun quluubtooda waxaa daboolay waxay kasbanayeen iyo dunuubtay gelayeen qalbigu mar hadduu madoobaado ibnulqayim caleyhi raxmat ullahi siduu leeyahay qalbigu mar hadduu madoobaado weheshigii ilaahay uu weheshanayay buu ka tegaya did maa gelaysa xasiloonidiibuu waayaya raaxadiibuu waayaya waxa keenana waa macaasida iyo dunuubto waa gubanaya qalbiga yani waxaa waxaa qaboojiya ilaahay subxaana watacaala ku-xidhnaantiisa ridhihiisaa qaboojiya waxaana guba dunuubtaa gubta dunuubta ayuu qalbigu la gubtaa oo dhibaato ku u geysata oo madoobayso iftiinka ka qaada oo noloshiisii daciifisa ama baabi'isa noloshii qalbigu nola iimaanka ahaa dunuubta ama baabi'isa ama way dhintaayoo dacfi bay ku ridaa macna marka dunuubta in layska ilaaliyo oo ruuxu ka taxadaro khaasatan dunuubta waaweyn shirkiga iyo sixirka iyo ribada iyo xoolaha dadkoo ba yani waxa xaqdarro lagu cuno iyo beenta iyo xanta iyo zinada iyo xatooyada iyo waxyaalahaas inuu ruuxu iska ilaaliyo wixii la mid a dunuubta inaad iska jirtaay waxay keenaysaa in noloshu ku macaanaajo haddii aad dunuubta badsatana noloshu waa lagugu qararinay noloshu waa kugu qararanaysa waxaa ka mid a oo ugu dambeeya qodobada keeni karaa in noloshu ay macaanaato nolol xaqiiqiya aad gaadhaayay haddii uu dembi kaa dhaco inaad ilahay usoo noqoto subxana watacala khalad haddaad gasho ha isku halmaamin waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa ma facaluu wahum yaclamuun dadka mu'miniinta ah alla markuu tilmaamayay ma dhihin ma dembaabaan ma dembaabaan laguma tilmaamay laakiin waxaa lagu tilmaamay markuu dembigu ku ka dhaco oo dembi ay sameeyaan kuma madax adaygaan kuma adkaystaan dembigii waa kasoo noqdaan way is-xusuustaan markiiba dembigay kasoo noqdaan laba xaalo inaad udhaxaysaa la doonaya xaalad aad toosan tahay ood hagaagsan tahay oo jidkii lagugu talagalay hayso xaalad intaad khaldantay oo jidkii ka baxday aad soo noqonayso oo dib aad usoo hayso jid kale aada jidkii dib ugu soo noqonayso oo aada tawbad keenayso saas way macana leanna bini aadamka ilahi ma dhexin subxaana watacaala rasuulkeenu siduu leeyahay kullu bani aadam khata bini aadamku waa mid kulligii waa gaf badan yahay laakiin maxaa la isku dhaamaa wa khayru lkhataa'ina tawaabuun intaasaan isku dhaana sheekh iyo shariifka iyo odayga iyo dhalinyarada iyo rag iyo dumar kulli wada gafayaan ma ninaan gafin baa jirta kulligiin waad gaftaan laakiin maxaad ku kala fiican tihiin ninna markuu gafuu isgartaayo ilaahu ii dambi dhaaf buu dhahaa ninna inuu gafayba isma garta ama uu isgartaayo uu kusii madaxdayga wuu sii wataa taa un baad ku kala fiicantihin bu rasulka yii salawatu rabbi waslamu aleyh marka ruuxu ha soo noqdo haddii khalad kaa dhaco khalad waa kaa dhici kara shirki baa kaa dhici kara dil baa kaa dhici kara xatooyaa kaa dhici karta khayaanaa kaa dhici karta zinaa kaa dhici karta wax aan kaa dhici karin oo bini aadamka aan ka dhici karin ma jiro gaf buu qarka u saaran yahay maxaa yeelay abtir bayba u tahayba aabbaheen aadam baa halmaamay inagu inaynu halmaano soo meesha kuma jirto marka waynu halmaamaynaa halmaanku waa inaga dhacaya laakiin maxaa laynooga baahan yahay aabbaheen siduu usoo noqday inaan ilahi ugu noqono subxana watacala taasaa layna baraya qul inamaa yuuxaa ilaya anama ilaahukum ilaahun waaxidun faistaqiimuu ilayhi wastakfiruuh istaqiimuu ilayhi toosnaado alla u toosnaada haddaad gaftaanna wastakfiruuhu dembi dhaaf weydiista ittaqi allaha xaysumaa kunta waatbic asayi'ata alxasanata tamxuha allah ka baq subxaana watacaala meelaad joogtaba haddii khalad kaa dhacana khaladkii wanaag ka dabagey wanaaggaasaa tirtiraya soomaalta marka soo noqo oo khalad haddii aad gashay ha isku halmaamin ilahay usoo noqo subxana watacala markaad soo noqoto khaladkii wixii ka dhashay oo noloshaada galay waa laga taxaya madowgii qalbigaaga soo gaadhay waa laga tiraya walbahaarkii iyo murugtii ay dhalisay macsiyadu waa lagaa tiraya raaxadii iyo deganaanshihii noloshu ay lahaydeed ku taqaanay baa dib kugu soo noqonaysa laakiin ilaahay usoo noqo tawbad nasuuxa ilahay ula imo subxana watacala oo wixii ka tag dembigii aad ku jirta horta jooji adoo dembigii ku jira haddaad ilahu ii dambi dhaaf tiraado taasi waa jees jees dembiga ka tag marka labaadna dhicitaankii uu kaa dhacay ka qomamood oo qalbigaaga ha gurto ka xumow alla maxaa ii geeyey qalbigaagu waa inuu aada uga gurtay wixii aad gashay annadaamatu tawba buu nabi salawatu rabbi waslamu aleyh qoomamadu iyada lafteedaba tawba adag inaad ka qoomamooto wixii kaa dhacay waa tawbo ta saddexaad wixii go-aanso inaadan dib dambe ugu noqonayn xaq bini aadam hadduu yahayna iska celi oo ugu dadkii iska lah haddii aad qaabkaa usoo noqoto markii khalad kaa dhaco wixii noloshaada galay oo khalada ilaahay subxaana wa tacaala ama dhibay soo gaadhay rabbi subxaana wa tacaala waa kaa saxaya waa kaa tiraya waa kaa dhaafaya adduunkana aakharana ilahay ku qabsan maayo adduunkana rabbi subxaana wa tacaala dhibaatadii ka dhalan lahayd ilahay waa kaa dhaafaya subxana wa tacala walaalayaal marka noloshaa saas u macaan oo iimaanka cilmiga camalka saalixa dikriga ilaahay aakharoo loo jeedsado dunuubtoo la iska ilaaliyo asbaabtaasaa waxay tahay asbaabta nolol macaan lagu gaari karo bal tijaabiya innaga waxa weeyaan baadidii luntay meel kale un baynu u doonnay meel kaleynu u raad qaadnay meeshaa ma jirto sax waa raadinaynaa deganaansho iyo xasil iyo raaca iyo waxbaan raadinayna laakiin xaggeen u raadinay meeshay u luntay meel aanan baan u raadinay meeshaa inagama jirtay halkana inaga jirtaa halkan aan u tartanno idinkaa dareemi doona raaxada iyo macaanka ay leedahay culimada qaar ka mid ah waxaa laga hayaa inuu yidhi iimaanka aan ilaahay rumaysannahay haddii abaalgud aakharaba uusan lahaan lahayn abaalgudkiisu keliya hadduu yahay uun raaxadan adduunka ku dareemayno abaalgud ahaan waa ku filan lahaba iimaankan raaxadiisu xataa aakhare abaalgud haddaynan lahaan lahayn laakiin intan adduunka lagu haysto uun hadday abaalgudka iimaanku noqon lahaa waa ku filan yahay aaway dareenkaasi waxaas inaga waxaad moodaa waa inaga maqan yani waxa weeya dareenkaasi waa inaga maqan waaka culimada kale nin kale culimada ka mida uu leeyahay law yaclamu lmuluku wa abnaa'u lmuluki maa naxnu fiihi lajaaladuuna boq madaxda iyo caruurtay dhaleen hadday ogaan lahaayeen waxaan haysanno way nagula dagaalami lahayn waa wadaad miskiin ah oo masaajid dhex fadhiya oo waxoogaa kitaaba mooye wax kale aan ka nixin markaasu wuxuu leeyahay hadday ogaan lahaayeen madaxdu waxaan haysto say iiga qaadan lahaayeen bay igula dagaalami lahayn oo muxuu haystaa miskiinka masaajidka dhex fadhiya ya miyaad garanaysaan ha waa waxayna madaxna haysanin nin kursi ku fadhiyana uusan haysanin nin xoolo haystana uusan haysanin baa wadaadkaa meesha fadhiya uu haystaa laakiin ilaahay baa ka qariya kuwaas waa runtii hadday ogaan lahaayeen way kula dagaalamayaan say uga qaataan laakiin waa laga indha tiray saas nicmada iyo barwaaqada adduunka saas markaad u hesho barwaaqada iimaanka markaad gaadho waxay la xidhiidhaa oo ku xidhan barwaaqada aakharo way isku xidhan ibnu taymiya caleyh raxmatullah waa kii la xidhi jiray oo yani inta la isugu tegay dawladihii macnaha waxa weeye iyo niman yani ahlulbidaca iyo intay isugu tageenoo waa kala xidhay sheikh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadallada laga hayo waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray ina lilahi jannatan fi dunya man lam yadkulha laa yadkulu jannatahu fi laakhira allah wuxuu dhulka korkiisa ku leeyahay adduunka janna u taalla jannadiisa adduunka taalla ruuxaan gelin midda aakhira geli maayo ibnu taymiya muxuu ka wadaa ilaahay dhulka korkiisa janna u taalla jannadaasi waa jannada iimaanka waa macaanka iimaanka waa raaxada iimaanka middaa ruuxaan gelin middii aakhira geli maayo jannadaa iimaanka ruuxii adduunka gala iyo raaxadiisa iyo macaankiisa hela waxaa ku xidhan midii aakharo oo way isku xidhan yihiinoo taana wuu ku heli doonaa insha allahu tacala natiijadu marka walaalayaal waxa weye waa laba khasaare iyo laba liibaan miduun doortay idinku khasaare adduunyada iyo khasaare aakharo oo isku xidhan liibaanta adduunyada iyo liibaan aakharo oo isku xidhan labadaa jid baa kala jire nin walba dee midku doono isagaa dooranaya faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur wey markaas ruux walowba labadaa jid midkaad doorato unbaad natiijadiisa adduunkana ku helaysaa aakhirana ku helaysa allah subxana wa tacala waxaan weydiisanayna inuu naga dhigo kuwa iimaanka macaankiisa dhadhamiya acmaasha saalixana ilaahay subxaana wa tacaala uu sahlo jannada rabbi subxaana wa tacaala adduunka uu ku leeyahayna gala midda aakhirana rabbi subxaana wa tacaala abaalgud uuga dhigo rabbi waxaan weydiisanaynaa siduu meeshan inoogu kulmiyo inuu jannadiisa noogu kulmiyo cadaabka iyo ciqaabtiisana inaga badbaadiyo hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam in insha allahu tacala waxaynu u gudbi doonaa qaybtii su-aalaha aynu casar kasoo wareejin doontaan marka wixii su-aalaha insha allahu tacaala insha allah waxaan ku bilaabi doonaa su-aasha hore wuxuu kuleeyahay saa-ilkani jasaakum illah khayr walal haddaan anigoo wayse qaba ilmo yar kaadi ka dhaqo waysadii ma iga tartay ii faa'iidee allah kuu faa'iideeya ayuu leeyahay walaalkan raxiim mas'alada ku saabsan taabashada xubinka taranka waysada ma jabiya mise ma jabiyo laba xadiis baa kusoo aroortay xadiis wuxuu leeyaha nabigaa la weydiiyey sal alay wasalam wuxuu nabigu ku jawaabay waa xubin kaa tirsan waa xubin jidhkaaga ka mid macnuhu waxa weeyaan waxba ma jabiyo sida gacanta ama lugta taabashadeedu ayna weysada u jabinin buusan u jabinin xadiiskaasi macnahaasu faa'idinaya xadiis labaad waxa weeyaan waa xadiiska nabigu leyahy sal alay wasalam ka weyse qaado ka weysaysa buuri haddaad taabato labada xadiis ayaa markaa macno ay isugu yimaadaan ayay culimmadu u raadiyeen mid walba maxaa laga wadaa sida u fiicanna waa in la yidhaahdo haddii aad xubinka taranka ama kaaga ama mid kale u taabato shahwo u taabato yacni damaaci haddaad u taabato waysadii waa buraysa waxaana macnaha kutusaya xadiidka odhanaya ka weyse qaado haddii gacantu isaga dhacdo ama gacantaba ay marto ama sida ilmaha yarka kaayida laga dhaqayo oo kaleeto masalan shahwo iyo adigoon damaacay kugu jirin aad taabato markaas jidhkaaga qayb ka mida weeyaan oo waysadii ma jebinayo khulaasadu waxa weeye xubinka taranka haddii shahwo loo taabtana waysadu way jabi haddii shahwo aan loo taabanina waysadu ma jebinayo hooyada ilmaheeda ka dhaqaysa kaayida ka dhaqaysa wayse kama jabaysa laanna waxa weeye ilmaheeda yarkaa xubinkiisa taranka inay shahwo u taabato wax dhici kara ma sooma damaaciba ma taabanayso aabbaha lamid a hadduu taabto ilmihiisa yarkaa masalan yani waxa weeye xaalada shahwada unbaa lagu qaydaya marka uu jebinayo sidaasa macnaha waxa weye sawaab yani waxaa iyaduna jirta sidoo kale oo runtii mudan in la qaydo riwaayo waxaa jirta odhanaysa ku qaydaysa yani lafdi ku qaydayaa jira dakarkaas oo damiira u celinaya ruuxa kiisa keliya inuu taabto sidaana culimada qaarkood baa qaba oo kaaga uun keliya kaa jebiyy laakiin kuwa kale haddaad taabato kaama jebiyaan taana culimada qaar baa qaba oo iyadana ra'yi wey wabilahi tawfiiq leeyahay sheekhow maadaama aanu aragno meesha uu xaalku marayo wadamada muslimiinta ah xukaan xukaanta maanta si cad ayay u taageereen gaalada gumaysata muslimiinta miyayna ka mid ahayn iyagu oo aysan iyaguna gaalo noqonaynin muxuuse xukunkooda noqonaya
in gaal loo garab istaago ruux muslim ah waxay ka mid tahay waxyaalaha iimaanka buriya sida uu sheekh moxamed bin cabdilwahaab caleyh raxmat ullah kitaab uu ku sheegay kutubtiisa markuu ka hadlayo nawaaqidu laa ilaha ila allah wuxuu ku daray inaad uhiiliso acdaada ilaahay iyo gaalada uhiiliso muslimiina ay isku ishayaanna aada uga hiiliso nawaaqid liimaan buu ku daray ama nawaaqid yani tawxiid sidaana qur-aanka runtii kutusaya maxaa yeelay muwaalaadka gaalada laga weli yeeshaayey waxay ka mid tahay waxyaalaha kufriga iyo riddada keena qur-aanka rabbi subxaana watacala wuxuu ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu alyahuuda wannasara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum bu ala subxana watacala yahuud iyo nasaaraha ka weli yeelanina ruuxii ka weli yeesho idinka idinka midi iyaguu ka tirsan yahay bur rabbi subxana watacala ayaguu ka mid yahay wuxuu leeyahay ibnu jariir sabri caleyh raxmat ullahi imaam almufasiriin aayaddu waxay caddaynaysaa oo ay ku caddahay kufriga iyo gaalnimada ruuxii u hiiliya gaal u hiiliya oo ruux muslima uga hiiliya kufrigiisay ku caddahay masaladu marka waa masalo noocaasa waxayna salka saaraysaa mabda'a la yidhaahdo mabda'ul walaa walbaraa ruuxa mu'minkaabaa hiilo kugu leh inaad u hiiliso ood jeclaato ood garab istaagto isagaa kugu leh gaalkuna nacayb iyo fogeyn buu kugu leeyahay oo waa inaad ka beri noqoto ilaa xad ay gaadho inaad ka hijrooto ilaa xad ay gaadho inaad macnaha wax wey la dagasho laakiin waxa weeyaan inaad garab istaagtahay masale khatarta lawa masalada guud ahaan marka halkaasa macnaha wax way ku salaysantahay amaa in ashkhaas gooniya xugum la saaro oo masalan waxaa la yidhahda hebel ama fulaan ama hebel hala tagfiiriyo ma gaaloobin ma gaaloobin shaygii ma ku kacay kuma kicin waxay u baahan tahay taasi siday culimmadu taqriiriyeen shuruud iyo dawaabid kalay u baahanta shareecadu waxay qabtaa oo madhabka ahlusunna waljamaca ka mid a markii ficilka la xukumayo iyo shaksiga marka la xukumayo farqi baa udhexeeya markii ficilka la xukumayo ama hadalka la xukumayo waa la itlaaqi karaa kufrigiisa mar haddii uu nas kutuso kufrigiisa laakiin shaksigii uu ka dhacay marka la xukumayo waxay u baahan tahay in la ogaado maxaa ku kalifay haddii jahli uu ku kalifay waa in jahliga laga saaro loo caddeeyo haddii ta'wiil uu ku kalifay ta'wiilka waa in laga saaro oo loo caddeeyo haddii nisyaan iyo halmaan u geeyo waa in halmaankii laga saaro haddii kolba shay hadduu jiro keenaya waa in meesha laga saaro xujada lagu oogo markaa kadib hadduu ku adkaysto baa shaksiga la kufrisiin karaa oo lagu xukumi karaa inuu gaaloobay masalan ruuxa qabriga kor jooga ee macnaha qabriga baryaya ficilka uu samaynaya waxaan dhahaynaa waa kufri ninka gaalada garab taagan ee muslimiinta yani waxa way uga hiilinaya waxaan leenahay ficilkiisu waa kufri laakiin shaksi hebel oo arrintaas sameeyey ka warran markaas is tidhahdo waa inaan horta shaksigii miisaan gooniya la saaro maxaa ku kalifay maxaa keenay majahli baa ku kalifay wixii marka uu qabsanayo ku dheganaayo uu yani mubarar ka dhiganayo waa in laga fakiyo markii loo cadeeyo kadib uu kusii adkaysto markaasaa waxaa imaanayso takfiirintiisa iyo gaalaysiintiisa imaanayso ta kaloo meesha ku jirta waxay tahay masalada takfiirinta iyo gaalaysiinta masale nin walba geli kara ma aha masale nin walba maxaa yeelay shaksi markii la miisaamayo riddo lagu xukumayo mas'alo nin walba uu ka hadli kara maha oo haddii masaa-isha dalaaqa iyo furitaanka iyo guurka iyo salaada iyo nin culimaa nin aan ahayn uusan wax ka sheegi karin ruux la xukumayo maxkamad saaran soo kama sii xag jirta ya waa kasii xag jirtaa waa kasii xag jirtaa waxaad leedahay masalan salaad baa doonaysaa in masale kaa gashay inaad saxato nin culimaa nin aan miyaad utageysa maya dalaaqani ma guntamay mise ma guntamin haweentani ma furantay mise ma furan sheekh baad raadinaysaa nin culima laakiin markii la doonayo dadka in la gaalaysiiyo riddo lagu xukumo wiil yar baa markaba saxiixay oo wuxuu leeyahay waa gaalo waa laga aqbalaya ma yani waxa wey masalada masale ijtihaadi ah taxqiiqulmanaat wax la yidhahdaa ku xidhan naskan iyo meeshan aad saarayso ma isleeyihin mise isma laha nasku isagoo macnaha qadciyu subuut haddana qadciyu dilaala ah baa haddana meeshan aad saarayso meeshiisii ma tahay mise ma aha baa ijtihaad u baahan yaa ku ijtihaadi karaa culimaa ku ijtihaadi kara saas mana ma aha inuu nin walba macnaha fara la geli karo masala halisteeda law wabilahi tawfiq asalaamu calaykum sheekh salaan kadib dadka reer ciraaq ee isdilaya sida qaraxyada ka dhacaya saldhigyada ciidamada booliska ma lagu farxi karaa dhimashadooda maadaama ay u adeegayaan gaalada fadlan tii hore unbay raacsan tahay masaladu tii hadda aan ka jawaabay unbay raacsan tahay masaa-isha ku saabsan isqarxinta culimmadu waa ka hadleen waxaana lagaga hadlay yani waxa weeyaan kutub aada waasica baa looga hadlay culimadu ragna waxay leeyihiin waa min baabi alintixaar iyo isdil wey ruuxu uu isdilay qaarna waxay leeyihiin ma ahe waxa weeyaan waxay kamid tahay maqaasida shareecadu ay fasaxday bay kamid tahay culimadii waaweyneyd baa isku haysta oo ninba matalan waxa meel ku dhufanaya masalan sheekh ibnu cuthaymiin caley raxmat ullahi wuxuu leeyahay yani wuxuu ku tegay inay intixaar tahay isdil weeyaan asheikh alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu ku tegay inay tahay wasiilo kamida min wasaa'il jihaad oo shuruud uu ku xidhay kutubtiisa qaarkood sida masalan kutubtiisa kitaabka ugu dambeeyey saxiixu mawaarid damaan tacliiqiisa ayuu sheekhu halkaa ku taqriirinaya marka mas'alo culimadii waaweyneyd ay masalan wax weya maaragtay ay ka hadlayaan amaa dadka abriyada ah ee muslimiinta allayntoodu iyadu marna uma banaanaayo ruuxu hadduu muslim yahay hadduu muslim yahay oo inuu muslim yahay la hubo yani waxa weeye dilkiisu xaalada naadir unbay banaanaan karta xaalatu masalan tatarus ilmuslimiina bilkufaar oo kaleeto yani gaaladu markay gaashaan muslimiinta ka dhigtaan oo la dagaalankooda si kale loo gaari waayo in muslimiinta la mara mooyaan waa masale ay culimadii fuqahadii hore ka hadleen oy leeyihiin yani ibnu taymiya caleyh raxmatullah ijmac uu kusoo guurinayo way banaan tahay bule iyadoo gaalada loola qastahayo yani oon muslimiinta loola qastaynin markaasi waxa weeyaan wixii lagu gani karo waa lagu ganayaa buu leeyahay haddii muslimiinta gaashaanka ay ka dhigteen ay wax noqdaanna yani waxa weeyaan dembi dadkii kasoo gaari maayo maxaa leeyay jihaadkii baan si kale loola imaan karin buu leeyay ibnu taymiya caleyh raxmatullah yani kitaabkiisa majmuuc lfataawa buu kaga hadlaya marka masaa'il waa jirtaa xaalado waa jirtaa naadir ah oon badnayn oo sidaas oo kaleeta ah laakiin asal waxaa ah damka ama dhiigga ruuxa muslimka inuu xaaraam yahay gelitaankiisana in aada looga taxadaro xaaladda la geli karaayo inay noqoto xaalad naadir ah oo xaaladahaas shareecadu ay u fasaxday limasaalix raajixa daraaddeed ay u fasaxday wabilahi tawfiiq sheekh saailkani wuxuu leeyahay walaal waxaan leeyahay meherad waxaanan iibiyaa waxaan bixiyaa canshuurta caadiga ah bil walba waxa kale oo aan bixiyaa macaashul macaash boqol kiiba shan iyo labaatan ah oo nidaamka waddankan u ka hadlaya walaalkani nidaam nidaamka waddanka u yaala ayaa sidaa ah marka waxa marka wuxuu nidaamku ii ogol yahay in aan gaari aan mixirada ugu shaqeeyo in uu in aan qiimihiis ugu fadoono ha noqdo in aan dayn kusoo qaato kadibna aan lacagta tartiib tartiib u bixiyo marka aan lacagta cashuurta dawladda u celinayo waxaa la ii ogol yahay in aan yani lacagtii aan baaburka ku bixinayay aan qiimo aan cashuurta ka gooyo marka arrintaasi ma riba xaaraan ma ma ku dhacayaa muxuu sharcigu ka qaba walaal jasaakum allahu khayr
ma fahmin su-aashaas
waa masale dukaan buu leeyahay waa inuu dayn qaado mas'aladu waxa waaye mas'alada jawaanibteeda iyadoon si fiican loo fahmin lagama jawaabi karo laba mid baa lagu fahmi karaa ama sharax dheeraad oo aada u badan in lagu siiyo ama inaad waaqicaba la nooshahay ay arrintu ka jirto marka mas'alo aanan si fiican u fahminna hadda jawaab kama bixin karo intana waxaad moodaa inaanan ku fahmi karin marka malaha waxa weeye duruusta dambe markii un laysoo fahamsiiyo ubaan ka jawaabi doonaa insha allah bismi allahu khayr sheekh abul alkan wuxuu leeyahay sheekh ilaahay dembigaaga ha dhaafo su-aasheedu waxay tahay shirka kenya ka socda culimadu wax dowr ama ku leeyihiin
shirka ka socda kenya ka socday horta waxaa fiican aad weydiisaan muxuu yahay yaa tawada intaydaan odhan culimadu dowr ma ku leeyihiin muxuu yahay yaa tawada fiican aad weydiisaan shirka waxa wada waa waa dawladihii uun soomaaliya burburiyey kulligoodna damaaci kale soomaaliya nin shalayta ku burburiyeyna maanta wax kuu dhisi maayo masalada labaad nimanka meesha jooga ee matalaya soomaali matalaya ayaguna waa nimankii shalay dhulka burburiye wey ninkii shalay dhulkaaga burburiyeyna wax kuu dhisi maayo culimadu dawrkay ku leeyihiin iyo kaalintay ku leeyihin haddaad i weydiisaan dawladaha meesha isugu keensaday dadka meesha fadhiyana culimona ma arki karaan dad akhyaarana ma arki karaan kuwan qabqablayaasha ee meesha la isugu keenayna culimona ma arki karaan diinna ma arki karaan sooma waa dad meel lagu xaraystay oo khaanad lagu qufushay wixii raalli laga yahay unbaa loo geeya oo loo ogolaada aniga waa u tegey haddaydanoo fadhiya eeldhooreed intay joogeen baan u tegey meeshay deganaayeen baan ugu tegay waxaan ka codsaday inay isiyaan jaanis yar oo kelimo aan ugu jeediyo dadka nasiixaha waxay ugu jawaabeen meeshan looguma talagelin diin iyo wadaad looguma talagelin bay dhahen masaajidka tag wixii masaajidka ugu yimaada wax u sheeg marka haddaad aragtaan dadka meesha jooga runtii haddaad yani waxa weeye qaartayga waa laga yaabaa inay idinku jiraan haddii aad aragtaan dadka meeshaa jooga weligiin idinma gelayso soomaali baa noocani ku jiray weligii idinma gelayso dadka kuwii ugu liitay baa meesha tegay xaqiiqa marka liita diin iyo warkeeda iska daayo culimo iyo ninkii waxoogaa lagu arko nooc akhyaarnimo ah xataa way siira dhantaa nooc wadaninimo ah ninkii lagu arko inuu ku jirto waxaa la isku dayayaa in la fankoro markaasi waxa wey laga daba qaato marka culimadu dawrna kuma le kaalinna kuma le kumana yeelan karaan wabilahi tawfiq sheekh su-aalkani wuxuu leeyahay walaal waxaan bartaa cilmiga dhaktarka xoolaha waxaadna ogtahay wadankan xoolaha ugu badan ee haysan waa doofaarka marka waxbarashada noocaas ah maadaama uu doofaar meeshii soo gelayo maxay noqonaysaa islaamka muxuu ka qabaa
hadde umalayn maayo inaan hadda ku dhahayo doofaar gacanta la gala doofaarku waa nijaas nijaanasana gacanta lalama galo xoolo kaloo lagu barbaran karaa jira laakiin meeshaad wax ka baranaysay ku xidhan tahay haddii waxbarashadu ilaah heer daruuro ay gaadhsiisan tahay yacni markaa waa la dhihi karaa min baabi daruura ku barbaro kadibna gacmaha iska dha laakiin heer daruuro ma gaadhsiisan tahay waxbarashadu mise ma gaadhsiisnaa isweydiin leh kolley kolley waxaan kugula talin lahaa meelo badan oo laga bartaa jiroon doofaarna joogin waxbarasho u raadsan insha allahu tacala wabilahi tawfiiq
jasaakum alla khayr akhi saa-ilkani wuxuu leeyahay walaal waxaa jirta culimo diidan jihaadka maxay adiga kula tahay culimadaas arrintooda
culimo jihaad diidan baa jirta waa culimo gaalo ah kuwaas culimo maaha laakiin su-aashu saa uma taalo taas maaha masaladu waxa weeyaan dhacdooyinka caalam islaami maanta ka socdaaya ayaa wijahaatu nadarka iyo aragtida culimadu ku kala gedisan yahay oo nina u arkaa dhibaatooyinka ay keenayaan inuu ka badan yahay faa'iidaday keenayaan qaarna ay leeyihiin maya maslaxadii faa'iidaday keenayaan baa badan culimadu marka qiyaasta masalada way masalada isku khilaafsan yihiin jihaadka asalkiisa nin diidan ma jiro sooma ninkii diidaa waa gaaloobaya leanna waa yani waxa wey mima yuclamu min addiini bidaruura wey yani ninkii yidhaahda jihaad ma jiro kufrigiisa shaki kuma jiro laakin culimo diidan ma jirto culimadaas yani waxa wey diidan lagama cabiraye shaygan jira ee hadda socdaayay ma waafaqsan yahay jihaadkii shareecadu jidaysay mise ma waafaqsana halkaasay culimada isku khilaafsan yihin ninkii yidhaahda marka ma waafaqsana macnaheedu maaha inuu jihaadkii diiday saas man macnaheedu maaha inuu jihaadkii diiday masaladu marka halkaasay kusan leedahay ee maha macnaha jihaad baa la diiday xulimaa diiday ma aha waxaa la qiyaasayaa masaalix intee leeg baa ku jirta masaalix intee leeg waxyaalahan dhacaya masaalix intee leeg baa ku jirta muslimiintu ka helaya ninba dhinac buu marka iska taagaya wuxuu adeegsanayaa ilahay cilmigu siiyey wuxuu adeegsanayaa fahamku ilaahay siiyey wuxuu adeegsanayaa aqoontu ilahay siiyey caqligiisu adeegsanayaa kadib waxaa natiijada usoo baxday baa waxay noqon kartaa in uu yani waxa weye waxaani dhibaatooyin fara badan uu la yimid oo wuu kuu tirinaya tanaa ka dhalasay tanaa ka dhalasay tanaa ka dhalasay tanaa ka dhalasay tabar ma hayno maynaan diyaar garoobin waxbuu akriyaya waxbuu akriya intaasoo waxbuu isdaba dhigaya tanaa marka waxay gaadhsiisay ijtihaadkiisa waxumeeris ma laha hawaraac ma aha laakiin waxay gaadhsiisay in ay la qumanaato oo diin ahaan ay ula qumanaato waxa maanta socdaaya inay muslimiinta ayna dani ugu jiro sooma nina dhinac kale uu iska taagay oo markuu miisaamay cidhiir cadaadiska maanta muslimiinta haysta sida loo daba socdo dhibaatooyinka loo geysanayo sida loo burburiyey sayna u nabadgelaynin inay maanta ku qasban yihiin inay tilaabadan qaadaan wabitaali inuu jihaad sharci oo dafcigiya nina halkaas iyo ka tus ayib waxaan marka leenahay hadduuna ruuxu hawaraac ahayn kii hawaraaco isaga hawadiisi iyo naftiisiiy ama waxoogaa inta la siiyey markaa isagu yani halkaa ka indilaaqaya kaas isaga waxa weeyaan warkiisu ma yaalo laakiin ninkii culimaa diintana aqoon u leh islamarkaana ijtihaadkiisu meel meelaha ka mida ku qanciyey in sha allahu tacaala wuxuu gelayaa xadiidkii nabigeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh ida ijtahada alxaakimu fa akhطa'a falahu ajrun waida ijtahada faasaaba falahu ajran buu gelaya hadduu khaldamo oo ijtihaadkiisii la khaldamana ajir buu leeyahay dembigiina waa loo dhaafaya dembi kama kama kama yani ugama imaanayo haddii uu saxsan yahay oo ijtihaadkiisa ku saxyeesan yahayna laba ajir buu helaya insha allahu tacala laakiin waa inuu mujtahid yahay ijtihaadkiisii oo cilmigiisu gaadsiiyey niyad wanaagna ay ku jirto ikhlaas ku jiro hadduu markaa kadib gafo insha allahu tacaala cafi weeyey bal ajir buuba ka helaya wabilahi tawfiq
sheekh sa-iilkan wuxuu leeyahay kole waa nin waxbartay yani wuxuu leeyahay jimcayaasha haddii uu macalinkaygu ii diido cudurdaar ma leeyahay mise waxayskii ayaan ku dhacaya oo waan dambaabay fadal raxiim wuxuu nabigu leeyahay salawatu rabbi wasalaamu calayh inama asaacatu fi lmacruuf waxa la ysku ateecayo ruux amarku siiyey aad ku ateecayso waa wixii shareecadu ogosha xataa waalidkaa cid kaaga xaqniba badan ma jirto waalidkaa hadday xumaan ku faraan ka yeeli mayso wain jaahadaaka cala an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma wasaaxibuhuma fi dunya macruufa waalidkaa hadday shirki iyo gaalnimo kugula dadaalaan ha ka yeelin buu ilahi yihi subxana watacala laakiin adduunka wanaag kula saaxiib adduunka xaqoodii sii laakiin gaalow ha ka yeelin sidoo kaleeto ninka madaxda ah hadduu ku yidhaahdo waxaa samee macsinaysa ka yeeli mayso macalinkaaga warkiisa iska bada hadduu gaal yahayna warkiisa iska badha walan yajcala allahu lilkaafiriina cala lmu'miniina sabiila gaalku mu'minka dushiisa suldaan iyo awood kuma leh hadduu macalinku yahay xaq uma uu lahaa adigana xaq uma lihid inaad qaadato wixii shareecada khilaafsan samee hadduu ku yidhahdo waajib kadeg hadduu ku yidhahdo waa inaad khilaafto hadduu macsiyo samee ku yidhahdo waa inaad khilaafto nidaamkiibaa diidaya nidaamka laftiisa diid ya ilan ka ilahay baa ka horreeyey sooma ka ilaahay baa ka horreeyey ilahay baa kaaga xaq weyn oo amarka ku siiyey ka ilaahay yeela subxana wa tacala jumcada tukaan lagu yidhi saddex jumco ninkii ka taga oo isku xiga buu nabi sal alay waslam ilahay qalbigiisuu daboolaa maka fududaysanin waa inaad u hesho jaanis u hesho inaad soo tukato haddaad weydo ilaahay waajibkiisa ha uga tegin wax adduunye ah tacliimtan waa tacliim adduunya sooma adduunyaha uga tegin wax ilaahay kugu waajibiyey subxana wa tacala bedel kaleeto raadso waxbarashadaada meelaad kusii wadan karto cibaadadana ku wadan karto raadso insha allahu tacaala ilaahayna wax ka khayr badan buu ku siinaya insha allah maxaa yeele nabigeena wuxu uhi sal lay waslam man taraka shay-an lilahi cawadahu llahu khayran minhu buu naburi salawatu rabbi waslamu aleyh ninkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan buu allah ugu bedelaa shaygan iyo cibaadadaadii haddaad isku wadan weydood ilaahay waajibkiisi iyo cibaadadiisa dartii uga tagto waad arki wax ka kuu dhaamo kaaga fiican bu ilahay kugu bedeli subxana watacala lakin kalsoonidii la imid hana ku raaligelinin macalinkaaga iyo yani heermastahaaga midna ha ku raaligelin wuxuu ilaahay kugu cadhonay subxana watacala marna ha ku raaligelin maxaa yeelay haddaad ku raaligeliso ilaahay isaguna wuu kuu cadhoon ayagana wuu kuu cadhaysiiy marka xadiiska saxiixa nabigu odhanaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh man arda annaasa fii sakhat illah ruuxii dadka ku raaligeliya wax ilaahay ka cadhoonayo allah wuu u cadhoodaa dadkana waa u cadhaysiiya ruuxii dadka kaga cadhaysiiya wuxuu ilaahay raalli ku noqonayo dad isaguna raalli buu ka noqdaa dadkana wuu raaligeliya raalli buu ka dhiga yani qalbigoodii bu ilahi subxana watacala u uxasiliya marka ilahay raaligelintiisa ku dadaal macalin iyo macnaha dawlad toona raaligelinteeda waxbaa ku dadaan wabilahi tawfiq sheekh saailkani wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu sheekh allah aba- allah ka abaalmaariya muxaadaradii qayimka ahayd su-aasheedu waxa weeye weli sheekh xadiisulqudsigu sidee kusoo degaa muxuu se kaga duwan yahay qur-aanka maadaama ay labaduba hadalka ilaahay yihiin bismillahi raxmaan raxiim xadiisulqudsiga iyo qur-aanka farqi furuuq waa udhexaysa culimadu ay u kala saaraan furuuqda waxaa kamid a xadiisulqudsiga qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisuba waa hadal ilahi subxana watacala qur-aanka lafdigiisa iyo macnihiisu labaduba waa allah subxaana watacala hadalkiisa xadiisulqudsigana sidoo kaleeto lafdigiisa iyo macnihiisuba waa allah subxaana watacaala hadalkiisa laakin maxaa udhexeeya waxaa u dhexeeya qur-aanka allah buu nagu addoonsaday inaan ku akrino salaada qiraa'adiisa waana lagu addoonsaday laakin xadiisulqudsigana laguma addoonsanin ku camalfalkiisana lagu addoonsaday laakin ma geli karo bedelkii qur-aanka oo tilaawadiisu mutacabad kuma nihin laguma addoonsaninoo salaada kuma asaxayso salaada kuma asaxayso laakin labadooduba mid walba macnihiisa iyo lafdigiisaba xagga ilaahay buu ka yimi subxaana watacala waxaa ka gedisan xadiidka nabawiga ah xadiidka nabawiga ah lafdigiisa nebigaa iska leh macnuhuna xagga ilahay buu ka yimi maa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyi macnuhu oo ama qalbigiisa lagu soo dejiya lagusoo ama malakujibriil baa loo soo dhiibaa laakiin kelimaadka nebigaa iskale salawatu rabbi waslamu caleyh kelimaadka rasuulkaa iskale macaaniduna xagga ilahay bay ka timi subxana watacala wabilahi tawfiq bismi allah khayr jazaa sheekh saailkani wuxuu leeyahay sheekh wadankan meel walba ribo ayaa gashay beeca tartiib tartiib loo bixiyo maxay diintu ka qabtaa haddii tartiib tartiib loo bixiyo wuu ka raqaysanaanayaa yani haddii kaash loo bixiyo wuu ka raqaysanaanayaa in yani tartiib tartiib loo bixiyo micnuhu ribadu siday ka tahay wey waay wixii tartiib tartiib loo bixiyo deyn lagu qaatay yani waa nooc meel ribaa soo gelaysa waa kulley ujeedad u socotaa
beeca waa labo beecul ajal mid la yidhaahdo taqsiidkuna markaa uu qeyb ka yahay iyo beec la yidhaahdo naqdi naqdiga waxa la yidhahdaa waa beecan kaashka wixii baad bixinaysaa waxaagiina waad la wareegeysaa beecna waa dayn oo beecul ajal baa la yidhaahdaa beecul ajalka ama shaygii baa lagu dayminayaa lacagtiisiina dib baa lagaaga rabaa ama meahe waxaa lagu odhanayaa shaygani hadda haddaad kaash u bixinayso waa boqol haddaad dib iga siin doontana waa boqol iyo toban haddii uu sidaas oo kale yahay beecul ajal baa la yidhahdaa culimmada intooda badanna jumhuurtooda way banaynayaan laakiin shuruud bay ku xidhayaan shuruudda ku xidhan waxa weeye ruuxan shayga kaa gadaya waa inuu isagu leeyahay oo horta milkigiisa uu ku jiro saa marka laleeyahay waxaa laga ixtiraazaya oo layska ilaalinayaa bangiyada in badan oo hadda yani islaamkii banki isku magacaaba ma mucaamalaad ay dadka la galaan oo ay muraabaxa ku magacaabaan oo masalan waxa weeyaan shaygii adaa soo fiirsanaya combanigii baad la soo heshiinaysaa baabuur ama guri ama wuxuu heshiiskii baad soo gelaysaa ayagii baad u tegaysaa waxay ku leeyihiin waa gadaynaa waa gadaynaa markaan gadna kadibna adaan kaa gadaynaa waxbaana ku saaranayna qaab noocaas oo kaleeta muraabaxa la yidhaahdaa shuruud bay leedahay shayga waa in uu mulkiyo bangigu intayna idin ku heshiina waa inuu isagu leeyahay wixii si oo isagu leeyahay oo dukumintigiisa isagu ku qoran yahay oo uu leeyahay waa inuu yahay markaa kadib baad adiga kala heshiin kartaa oo uu ku dhihi karaa haddaad kaash igu siinaysana waa inta haddii aad yani dib iga siinayso in yarin yarin siinaysana way ka badan tahay oo waa inta shardi waxa ah haddana haddii la gaadho waktigii ugu dambeeyey waxaan aad bixin lahayd ood ku bixin weydo waa inuusan dulsaarku fulin haddii meesha ay soo gasho haddaad bixin weydo waktigii markii la gaadho wax kugu laabnaadana ama aad bixin weydo markaasi waxaa kugu bilaabanaya dulsaar ama ziyaada ku fuulaysa marka iyaduna waa ribo marka waa in macnaha waxa weye shuruudda noocaas oo kalea la ilaaliyo haddii beecul ajal uu yahay hadduu beeculmuraabaxa yahay waa inuu bangigu mulkiyo adigiiyo isaga waa inuusan heshiis idin hormarin idin hormarin oo horay idaan u heshin intuusan bangigu mulkinin xataa ballanqaad rasmi ah oo adigana laazim kugu ah isagana laazim ku ah waa inuusan jirin haddiise dukaanka alaabta taalla aada u tagto ninkani alaabtuu ka ganacsada alaabtuu gadaa sariiruhu gadaa masalan biruhu gadaa markaad u tagtay wuxuu ku yidhi niyo haddaad kaash haysana waa boqol haddaad iga siin doonto dib iga siin doontana waa boqol iyo toban boqol iyo tobanka intaasoo bilood baad igu siinaysaa haddii ay waktigii dhaaftana wax siyaada a ma jirto haddii ay sidaas tahay marka beecul ajal baa la yidhahdaa culimada intooda badanna waa banaynaya wabilahi tawfiq